ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan arari suban saaka taarikhda waxay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labay labaatanka ah maalin talaada ah kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan wargeysada kale ah daily nation standard qeybaha dambe dhegeystayaashan fursada siyaasakaas kusoo kaakicin kuwaad bariistay maqalka idaacadda maxaa la hadalhayaa deegaanka deegaanka qaryada tuulooyinka magaalooyinka awweyn aad ku sugan tihiin waxaan filay dhammaanayna si wanaagsan oo qurux badan aad kusoo wada kacdeen dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari laanta afka soomaaliga e b b c da v o e da iyo sidoo kale tafsiirka qur-aanka ay soo wada dhegeysteen iminkan bal xubinta wargeysada maxay eegana qoren saaka wargeysada dalkani kasoo baxo dhegeystayaale halka saaka waxaa markaasi hardan uu colos markaas dabcan u ka kala dhexeeya dhinacyada kala duwan ama xubnaha markaasi kala taageersan kenya kwanza iyo azmiyo lomoja oo dabcan oo kala hogaamiyaan madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale rayno molodinga asxaabtii hore siyaasadda markaasi qeybta hufan ama qeybta doorkeeda ka ciyaartay labada kun toddobiyo tobanka ee haddana saaka wargeyska markaas u soo saaray kuwaasoo haddana laleeyahay dabcan waxay markaasi ku taqaseen waxyaalaha kala duwan ee sistemka ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waa i t ga ama farsama ama farsamada dabcan waa qeybta markaas isgaarsiinta dalka halkaasoo qeybo kala duwan iminkan lagu kala xamanayo dhegeystayaal azimiyo flagberia raila odinga iyo sidoo kale qeybta markaasi kenya kwanza dhinaca william ruto ayaa iminkan waxay hagaajinayaan qaab markaasi keedinta ah ee warbixinada information technology waa i t da loo yaqaana dhegeystayaal qeybta lagu kala hago kombyuutarada ayaa waa dabcan kuwa ku taqasusan guuruska loo yaqaano dhegeystayaal kuwa waxaa iminkana leeyahay waxay ilaalinayeen dabcan codbixiyaasha ah david chirchir oo aad markaas ugu dhow sidoo kalena xubinka ah chief jubilee party waa qeybta waagii labadi kun toddobiyo tobankii xubin weyn uu ka ahaa qeybtawaa qeybta markaasi ee kombyuutarada iyo weliba systemka david chirchir iminka wuxuu markaasi la safanaya sidoo kale aad ula socda kuna dhow yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto horaana wuxuu markaasi matalayay madaxweynaha dalka uhur kenyaata labadi kun toddobiyo tobanki doorashada guuda wadanka markaasi ka dhacday xarunta dhexe ee national detaling center ayuu markaasi ku sugnaa hadda waxaa laleeyahay sidoo kale maanta bedelayaan sidoo kalena aada uwaag dhow madaxweynaha dalka uhuru kenyaata sidoo kalena garab siinayo raila odinga waxaa leeyahay qeybta asagana iminkan waxaa hogaaminaya dhinaca kale ninka lagu magacaabo george njoroge oo asagana markaasi leeyahay waa nin aada uga soo toqosay executive officer manager director east african data handlers ee leeyahay waa nin markaasi gacanta ku hayaba sisteemyada iyo weliba qeybaha markaasi ee iyadana bariga iyo bartamaha dalka ama bariga bartamaha africa howlahaasoo dhan iminkan asagaba u xirantaa leeyahay waana waxaa lagu magacaaba waa dabcan george joroge waxaana leeyahay dhinaca wuxuu xigaa ama jiraa dhanka odinga dabcan raggaasa iminkan meesha aada indhaha ugu hayaan sidoo kalena si deg degna markaas ula socdaan howlaha kala duwan arrintan sida markaas wargeyska saaka ay qorayaan way ka weyn tahay midda i e b c ama guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c inkastoo laakiin ayaga doorashooyinka ay qabanayaan haddana waxaa leeyahay shakhsiyaad ayaa halkaas indhaha ku hayaan si dhow oola socdaan waxaa markaas xubnaha kala duwan leeyahay waxay markaas xitaa ay qorteen shaqaalahooda ama shaqaale markaas guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay dabcan ay qorteen halkaasi ka dhex shaqeynayaan ka dhex soconayaan waa arrin markaas iminkan dhinacyada kala duwan ay awood iskugu sheeganayaan qeybta sistemka oo markaasi qaabaha qeybaha markaasi kala duwana loo kala hago qaabka markaasi loogula socdo habka ee codaynta u kala socoto iyo sida saafaga ay ugu soo dhacayso howlaha systemka meelaha xarunta guud ee ama xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka xududaha ibs halkaas ay ugu soo dhacayso marka halkan waxaa leeyahay waxay ilaalinayaan codadka ama codbixiyaasha codadka ay dhiibteen dhegeyslama ay u kala ilaalinayaan saaxiibada ay ajinta u kala yihiin sida kenya kwanza iyo azimiyo lomoja raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka asxaabtay kala hogaaminaya ama xisbiyaday kala hogaaminayaan dhegeysta sanadkan waalis haya wargeyska boggiisa toddobaad ayaa qoraya saaka faahfaahin macluumaad halkaas ka akhrisan kartaa dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan saaka qorayaa dhegeystayaal asagana faahfaahin uu kaga bixinaya we are ready for junior high dabcan waa kulan markaasi iskuulada sida gaarka ah loo leeyahay kulan ay ku yeesheen magaalada xeebeedka mombasa shalay waana markaasi sheegeen una sheegeen gudi dabcan wasaaradda waxbarashada dalka in ay markaasi hagaajinayeen sidoo kale nidaaminayeen qorsheynayaan iskuula iskugu hagaajinayeen ama isku dibridayeen dabcan ee qaadashada ee soo socota ee junior high iyo sidoo kale standard eight january sanadkaas labada kun saddex iyo labaatanka sidaas soo socda dhegeystayaal wasaaradda waxbarashada dalka horaan ee dabcan farintaasi gaarsiisay iyadoo markii ugu horeysaba manhajka cusub ee dalka ee c b c ay markaasi toos u bilaabanayso novembar sanadka labada kun labada kun laba iyo labaatanka kuwaasoo la sheegay in tilaabada ama gudubtaanka in loo helo fasala junior ah oo dabcan junior high loo helo iskuulada kuwaasoo fasalka afraad ka baxayaan sii gelayaan junior high oo qaabka sistemka cusub ee markaas dowladda ay la imaatay ama wasaaradda waxbarashada ay la imaatay hanaankaas iminka laga doonaya in iskuulla horena sii dhisaan sidoo kalena ay noqdaan kuwa sii dhamaystiran ama sidoo kale iminkan ay heli karaan iskuuladaasi in si kalena dowladaha ama dowladda ay la socoto iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay kulankaasi shalay ayaa iskuula gorfeeyay waxaana markaasi ka hadleen inay si si deg deg ah u dardargelinayaan sidoo kale la dhisi doonaan iskuulla ay dhammaan dhinacyada kala duwan ay isku waafaqeen ama sidoo kale isku afgarteen wasaaradda waxbarashada dalka sida wargeyska buggiisa qaybta dambe uu ku qoray wargeyska the daily nation media president wuxuu leeyahay waxaan kaa dhigay madaxweyne ruto oo markaas si caraysan si adag markaas uga jawaabay madaxweyneha uhuru kenyatta kadib markii uu dimining uu ku sameeyey ama hoos dhax uu ku sameeyey ama dabcan waxaa loola jeeda dimining ayaa ah qofka oo hoos loo dhigay waxaana arka wargeysku qoray boggiisa afraad shanaad sidaa caraysan oo madaxweynaha ku-xigeenka dalka ugu jawaabaya ku-xigeenkii dabcan oo madaxweynaha kadib hadal kasoo baxay madaxweynaha oo ku sheegay in dabcan dadka lasan maran habaaminin oo qorshe been ahsan loo sheegin kulan markaas sabtadii ka dhacay xarunta markaasi shirarka ee k i c c waxaana halkan dabcan dabcan iskugu jeedinaya dhinacyada kala duwan sida ketuka kindiri waa dabcan waa kitinki kinturi iyo sidoo kale rigaadi gashagwa iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa halka markaasi iyana qaab qoraaleeda hadalla markaas laga soo xigtay sheegeen kintinki kinturi wuxuu leeyahay madaxweyne uhuurka wuxuu labada kun saddex iyo tobankii wuxuu doonayay in uu dabcan uu kursiga uu ku taageero musalia mudavadi laakiin waqtigaas anagaa ka diidnay oo ku dhahanay in markaasuu tartami karo isagoo garab ka helaya madaxweyne ku-xigeenka waxaana waa dabcan wuxuu la jeeda william ruto waxaana soo saaray xilkaasi kuna soo qaadnay islamarkiina dadka shacabka doorteen waxaana fahansiinay in qof uu asaga markaas isku kalsoonaan karo waa siduu hadalka u dhigaya kentiki kenduri wuxuu halkaas sidoo kale qaybta uu leeyahay waa in aad markaasi ciddii kula soo halgantay ciddii kula soo halgantay ama ciddii markaasi meel aad la soo marteen inaad ku taageerto xeelka oo sidoo kale garab ah ku siiso laakiin haddii taasi aasan samaynaynin bannaankii nooga bax ama noo dhaaf anigii markaasi ama anaga nooda raila odinga waxaa sidaas yidhi ku-xigeenka dabcan madaxweyne ku-xigeenka waa rigaadi gashagwa oo asaga markaasi loo soo qaartay kenya kwanza madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaas si caraysan qaybo kala duwan uga jawaabaya ama hadallada markaasi kasoo baxaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta caradooda markaasi mar hore bilaabatay ayaa haddana qayb kale markaas iskugu sii maraysa wuxuu leeyahay dabcan sida misigada ama sidoo kale sida digirta oo kale ma noo kala bixin karaysa dabcan ma noo kala bixin kartid awoodda adiga haddee wakhtigaada ay iminka dhammaanayso anaga nooda anagaa diyaar la nahay inaan markaasi kenyaanka waxay rabaan aan u fulino waxaa sidaas yiri qoraalkana ku yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qeybtiisa boggiisa afraad iyo shanaad wargeyska de daily nation wargeyska kale dee standard asaga halkan saaka wuxuu qorayaa oo asagana faahfaahin kaga bixinayaa tan iyo markii dabcan raila odinga uu soo qaatay haweeneyda maada karwa iminkan wuxuu markaasi u keentay codad aad u tiro badan iyo sidoo kale taageere aad u tiro badan raila odinga waana kabta keliya iminkan uu u socon karo oo sidoo kale dabcan aan ka weyneyn waa sida wargeyska saako halkan uu ku qorayo karwa oo warbixin markaas uu soo saaray wargeyska the standard oo baaritaano uu sameeyey warbixina cilmi baaris uu sameeyey kusoo ogaaday waxaa markaas la sheegayaa in ay gabadha markaasi azimiyo lomoja ama azimiyo mada karwa oo markaas dadka ay aad u aaminsan yihiin ama deegaano fara badan ay aad u aaminsan yihiin inay wax badan keeni karto sidoo kalena ay ka bedeli karto nolosha iyo weliba qeybaha markaasi kala duwan ee wadanka ay ku nool yihiin raila odinga ayaa halka wargeyska wuxuu leeyahay dabcan kamuu qadamin ama sidoo kale kamuu khasaarin tirada markaas iminkan ay ku hogaaminayso marka loo fiiriyo ku-xigeenka ninka madaxweyne dabcan waa william ruto waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto ninka uu madaxweyne ku-xigeen ka dhigtay regaada gashagua waxaa dabcan iminka ka horeysa ama ka horeysaa ilaa iyo sagaal iyo toban dhibcood halka gabadha ay wadatay afartan iyo sagaal dhibcood ama afartan iyo sagaal markaasi boqolkiiba halka soddon ay u wato madaxweyne ku-xigeenka regaada gashagua iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maada karwa ay kala wataan boqolkiiba waxaa leeyahay koob iyo labaatan ayaa ka aamustay tirada markaasi su-aalaha la weydiiyey ama sidoo kale taageerada maada karwa iyo sidoo kale ragaada gashagua ee hal meel ay kasoo wada jeedaan ee bartamaha dalka laakiin maada karwa ayaa markaas loogu adeegyahay dabcan la sheegaa in ay iminkan gobollo fara badan qaar ka mid ah sida wargeyska boggiisa lixaad uu qorayo in ay markaasi ku hanatay kuna sheegayso inay usoo hoyisay tiro ay markaasi horaan lista xisaabtaysan ugu jirin raila omolo odinga markaad fiiriso wargeeska faahfaahintiisa ayaa halkan uu aada uga qorayaa kana hadlaya shacbiyadda faraha badan ama kalsoonida faraha badan ay keentay waa sida wargeeska saaka uu qorayo boqolkiiba siddeetan raila odinga supporters waxay aaminsan yihin karuwa in ay markaasi waxyaalo fara badan ay qaban doonto kana bedeli doonto codadka ma u bedeli doonto qeybaha kala duwan codadka keeni doonto in ay markaasi umarxadeen dabcan mashxaradeen xoogan usoo keeni karto usoo kordhin karto raila odinga boqolkiiba siddeetan konton iyo sagaal madaxweyne ku-xigeenka taageerayaashiisa rigaada gashagwa ayaa markaas u sheegay in bartamaha dalka ee iminkan loolanka xoogan meesha kooban ee ka jirta ay ka tahay tanii markii raila uu soo qaatay gabadhaasi maada karuwa sida wargeyska saaka uu qorayo boggiisa toddobaad waa boggiisa lixaad dhegeystayaale wargeyska wuxuu halkan qorayaa voters want new president waxay dabcan dadka codbixiyaasha waxay rabaan madaxweyne cusub madaxweyne markaasi la dhiilgarayn karo sidoo kale fahmi karo baahida ee kala duwanee dadka shacabka ay qabaan baahida markaas cid dabooli karto ee qaba ee muddooyinkii ugu dambeysay dadka ay aad kula daaldhacayeen tan iyo markii cudurka safmarka covid sagaal iyo toban wadanka uu soo galay labada kun iyo labaatankii waxaa la sheegaya ilaa hadda ay markaas sixirbararka iyo dhaqaalaha inaysan waxba iska bedelin dowladdana sidoo kale ay ka gaabistay laakiin balse dadka shacabka ee codbixiyaasha sida wargeyska boggiisa toddobaad isaga uu qorayo ayaa iminkan waxay keliya rabaan in nolosha waxay ka badaan sida markaas qulturduruuriga waxyaalaha dadka ay ku nool yihiin ama nolosha waxaa loo yaqaana cost of living dadka waxa ay ku noolaan karaan dadka waxay markaas calooshooda geli karo dadku waxay markaas awoodi karaan dadka waxay jeebkooda ku jira wax walba ay kaga dhargi karaan sidoo kale employment waa shaqala-aanta markaas jirta iyo sidoo kale waxbarashada iyo economic growth iyo weliba in sare loo qaado qeybta markaas dhaqaalaha caafimaadka ayaa halkan markaasi kow waxaa ka mid ah dhegeystayaal waxay dadka aada diradda u saarayaan shanta markaas iminkan aan soo sheegnay bal waxaa diiradda la saarayaa kow laga ka dhigin dadka shacabka dadka codbixiyaasha sida wargeyska saaka boggiisa markaad fiiriso qeybtan grafig si loo kala loo kala qaqaaday iyo sidoo loo kalisay boqolkiiba waxaa lasiiyey koob iyo konton nolosha maciishada in wax markaas ay ka bedelaan halka boqolkiiba shan iyo labaatan ay siiyeen shaqa la-aanta wadanka markaasi ka taagan shan iyo labaatanna boqolkiiba waxaa la siiyey waxbarasho oo markaasi aan taya lahayn sidoo kale aan wanaagsaneyn iyo weliba qiimaho sare usii kacsan waxaa sidoo kale sare usii qaadeen wax kabedelka arrimaha dhaqaalaha in sare loo qaado isku dibrido iyo weliba in maciishada ay noqoto mid dhaqaalaha ay isku lifaaqaan ama sidoo kale isku qotomaan ama laisku jaangooyo boqolkiiba toban waa caafimaadka oo markaas aada u liito sida ay sheegeen taasi ciddii wax keliya ka qaban karta ayaa markaasi u qalantaa fahmi kartaa baahida dadka shacabka ay qabaan waa sida markaas wargeyska saaka isagana laga soo xiganayo wargeyska the standard boggiisa toddobaad ee saaka qoraya arrimaha kala duwan ee manifestoga ama ama hadaljeedinta ee kala duwan ay jeedinayaan siyaasiyiinta madaxda ayaa markaas u muuqda kuwa diiradda ku saarayaan dhaqaalaha iyo weliba nolosha maciishada in wax markaas ay ka qabtaan sida wargeyska saaka boggiisa toddobaad uu halkan ku qorayo itis not our job to verify sakaja degree guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waxay leeyihiin dabcan shaqadeena ma ahan inaan markaasi tirxan bixino sidoo kalena fiirino waxbarashada senatarka nairobi kaas oo isaga u taagan xilka gabarnimada dalka waa xilka gabarnimada countiga nairobi wuxuuna markaasi ku taagan kenya kwanza qeybta xubinqeybta ama xubinta garabka ama qeybta garabta garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sakaja ayaa horaan markaasi loo haystay in warqado been ah ee markaas uu guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c loo gudbiyay inkastoo laakiin taasi ay maxkamadda la noqotay sidoo kale warqad loo qoray jaamacaddii wuxuu kasoo wadanka uganda waxa uu sheegay inay tahay mid la siyaasadeynayo sidoo kalena la doonayo in lagu wiiqo sidoo kale awoodiisa ee hogaanimeed oo markaas mustaqbalka uu ka leeyahay ee nairobi wuxuu sakaja sheegay in waxbarashadiisa iska caddahay uuna kasoo bogay jaamacadda team university wuxuu asaga eedeyn u dirayaa ama sidoo kale sheegaya inuu ka hortaagan yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sida wargeyska bogiis afar iyo tobanaad oo qorayo guddiga waxay markaasi sheegayaan wixii markaasi maxkamadda waa guddiga doorashada ee i b c waxay sheegayaan in waxay maxkamadda markaasi ku xugmiso ku go'aamiso in ay ay ku talaabsan doonto mise ku qaadi doonto dhegeysa sida wargeyska bogiis afar iyo tobanaad uu qorayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban meel walba joogtaan dhegeystayaal waxaan leeyahay subaxta waxaan filayaa subax wacan inaad dhammaan aad kusoo wada kacdeen guddiga doorashooyinka xubnaha i b c waxay sidoo kale ogeysinaysaa dadka shacabka dadka markaasi dabcan isku diyaaranayan doorashada guud ee wadanka in ay harsan tahay soddon iyo afar maalmood sida wargeyska saakaalka uu ku qoray ruto iyo sidoo kale saaxiibadiisa iyo sidoo kale raila iyo saaxiibadiisa waxaa leeyahay waxay markaas isku diyaarinayaan keli ah in waxyaalaha oo keliya ay soo hartay soddon iyo afar maalmood laakiin xubnaha kala duwan ayaa sidaa saaka wargeyskaad ku maqlayseen inay iminkan isku kala diyaarinayaan oo sidoo kale indhaha doonayaan inay ku hayaan sistemka guddiga doorashooyinka xudaha i e b c halkaas oo toos ah asxaabtan markaas loogu kala sheegsay george njoroga iyo sidoo kale david jirjir oo markaasi ku taqusay qeybaha teknolojiyada qeybaha markaasi hakarka iyo sidoo kale dabcan qeybaha sida wax loo jabsado howlahaas oo dhan ayaa iminkana cabsi fara badan ay ka jirtaa gembergaabana la iskugu fadhiyaa sanadkan doorashada guud ee wadanka labada kun labaiy labaatanka soddon iyo afar maalmood keliya ka hadsan tahay guushana waa la ogaan doonaa cidda raaci doonto cidda shacabka u codan doonto iyo wixii kaleba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan ayna leeyahay dadka telefoonka u hore saaka noo furayo oo suux wanaagsan iyo deegaanka tuulada qaryada uu joogo soo dhow walaal waan ku salaamaya
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu iisoo ku salaama waa bashka xaaji xagar dheere shukran soo dhow bashka صادق ولا الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أسعى إليه النشور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصبحنا أصبح ملك لله الحمد لله ولا الآد يا دلو في عنيه راشين قاد ولا أدساكا أولا آد وفي عن حغير عبد المدينة جلتو ما شاء الله مع الله يخاب الله نفسي إن شاء الله آد يدبان السلام يا دمانتين aad ma santahay xigaha kale qadka telefoonkan ka xumahay waan abaaro ku jira uu ku raagay qadka telefoonka kalaan siinaya subax wanaagsan soo dhowlaan magacaaga
السلام عليكم بكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو حنكسن
لميدا صاحب واحد لا يرى جوج مقالة منديرة قارة عن سوق الحالة سو دو عبد الله يرى سوق حولها كور منديرة
الحمد لله ولا لو انت وركاين إلهي بما هذا السنة والسيحية السيحان بالو بريستي انت وركوض هاينا مركا إلهي بما هذا السنة والسلام يا صاحب شكرا عبد الله يرى آه.
والسلام يا شكرا عبد الله يرى وما سن يهي لنكاسي منديرة سوق حولها ayuu ka soo xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowla السلام عليكم سعيد wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu محمد تواني قارسة ديكابوري maxamed سعيد tawana gaarisa dhikabure soo dhowow ما إن شاء الله الحمد لله Mhm.
إلهي بما هذا السنة دقيستياشة ضمان وحن ليها سواح دايدين وعناتو عافيماتك برواقة أمد إلى الآن لنا دقيستياشة وصاحب منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad u mahadsantay maxamedow xigaa kale subax wanaagsan soo dhowow
halow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
walaalkay cabdi cali mandheera cabdi cali madheera ka waran saaka
mandheera aada loogu wanaagsan jawigeeda wuu degan yahay qabow waaye ma garad haye
jawigeena saaka alxamdulilahi ayaamahan dhammaala aad baa u qabow yahay aadaan u wanaagsanahay ma garad walaalkay alxamdulilah rabbilcaalamiin goobaha waxbarashada dugsiga loo diray iskuulka wuu xiran yahay alxamdulilah wax wax dhibi dhibaatay maanaa maqlin ma garad aad u mahadsantay cabdiyo
subax wacanoo wanaagsanaan kuleeyahay Subax la mid ah.
walaalkay doorashada mid nabada allaha noogoga dhigo aamiin shukran aad baan kuleeyahay cabdiyo waa mahasantahay xigaha soo dhow walaal magacaaga وكذا السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
يعني وابها نودة soo dhow gaarane
ما إن شاء الله أفكار عن لغوي حال تسوي tamam alxamdulilah haye
reerka reerka ka waran alxamdulilah
dhinacan kaga fariisanaagaas alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay baa mahad iyo shukri iska leh Mhm.
ilaah roob nasiib aan leenahay mhm doorashada lagu hardamayana waxaan leenahay midkii maaragtay khayr ku jira allah soo geli waa dhule waxa jira ma ogi miya waa dhul wax jira waa dhul wax jira ma ogin Haye.
inkastoo siday barnaamijka in kastoo siday barnaamijka aan ka qaday Aha.
waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin khayr baan kuu rajeynaya Shukran. Gaarana abbaanooda.
Khayr baan- khayr baan- telefonkayga ku gashay waa inaad telefonka inaa hela aada jecel yahay aad iyo aad aad iyo aad anaa kusoo qabanaya aabaha nabadda shukran gaarisaah wuu ku maasan yahay gaarane adilin hadilin soo dhowow haye wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wuxuu cishin waxaana ku hashin ku haysa maxay tahay
halo waa ku salaamo magacaaga ii sheeg
waan dhawaa yuusuf hani maxamed bandeero weeyaane haye haniyo soo dhowow gabdhahan ay quracda sii haye
maasha allah bandeero maasha allah joogu macaan badan yahay ma garatay aad iyo aad nairobi labaad baan joognaa dee sax
maasha allah dhammaan dhegeystayaasha iyo wariyaasha aad baan u salaamaya walaalkaygiin aad baan kuu salaamaya aad ad maasan tahay gabadhaasi haniyo ay maasan tahay mandheera xigaha kala qadka telefoonka soo dhowow
hello asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
salaam yaa walaalkay asmaa maxaan ku siinay kauntiga mandheero haye siham soo dhowow
dhowahay si wacan baa loogu abreystay mandheero keyga degan yahay maasha allah qabow maasha allah jee qurux badan baan ku jirnaa haye
dee anaga keliyana ma weydiinaysid anaga inaan ku weydiino waaye stuudiya inaa noogu horantidi waaye magacaagii xasuusi
waa sihaam siham stuudiya waa dhagdhag waa lagu waa lagu idiliyahay
maasha allah dhammaanteen waxaan leenahay nabad ilaahay anoo sii ziyaara nabad ilaahay anoo kordhiy baa leenahay aad baan ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha shukran siham aad ad maasan tahay waa gabadhii ugu horreysay ee stuudiyaha ay weydiisay ay ku maasan tahay waxaan uga mahad celinayaa bal dhanka nairobi xaafadeeda kala duwan kwale iyo kilifi sidoo kale dhankaasi namanga kajiado hadalka ma hayo dhankaasi meru madogashe mgashe een, hadalka ma hayo sidoo kale masalani hadalka ma hayo balambala hadalka ma hayo faafi hadalka ma hayo eryaha qaxootiyada dhadhaab hadalka ma hayo een, waxaan filaa wajeer sidoo kale hadalka ma hayo dhankaasi beled xaawo hadalka ma hayo suufta hadalka ma hayo meelo fara badan filaya in laakiin ay naga dhegeysanaysa wacan ay noo dhegeysanayaan soo dhowlaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam halkee
magacayda waa deeqo xaj abdisalaam oo jooga madera qaanta gaar ahaan qalaaliyo woor dareeqana Ay, qalaliyo saakasaa lagu yahay
alxamdulilah nabadda ayaa lagu bariyey aad baa loo wanaagsan yahay Eh, waxay qabowga lagu sheegi jiray dhan kenya oo kale mar meelo baa ku maqli jirnaa nahaayo dadkii iyo duyada aad ayaa maanta iskaga fandareensiiba duyada aad iyo aad saarada magara aad baad umaadsan tahay waa tahay xigaha kale star f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam wajeer baan filayaa
wax wanaagsan yuusuf baka dolaal haye ka waran saaka wajeer maasha allah yuusuf urqey waaye maasha allah alxamdulilah goobaan ku sugnay maasha allah ilaahay baan mahadsan haye waa meel dhowrowr hore ay soo hadda meelo fara badan ka warin maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahadiskale
xaalada waa dhagdhag meesha adiga xaaladda maasha allah walaalkay dhegeystayaasha dhammaantood waxaan leeyahay wax wanaagsan Shukran.
anigana waxaan kuleeyahay maalin wacan walaal aad baad umaadsan tahay ruqiyo xuseen maadsantahay gabadhaasi dhankaasi wajeer iga soo wacday xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa bal asaga muxuu ku waabariistay saaka soo dhowow haye ii war walaal Hello.
walaal magacaaga
waa nuura joogo dambalac nuur balambala ka waran saaka
waa aad baa loo fiican yahay haye balambala ka ka- dhankee ka joogtaa
dambalac waxaa ka jooga dhanka jarjara haye see lagu yahay
aad baa loo ladan yahay waa xarunta briiska miya bishoori
haa bishooriga iyo ba- bariid iyo ba- eh, bahashi beerta kulle galeyda iyo eelba basbash wey saaka waa isku waafsay aad iyo aad aad iyo aad aad baa loo fiican yahay aad nuur aad baad umaadsantaha shukran wuu mahadsan yahay dhankaasi gaarisa iga soo wacay balambala soo dhowow haye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu saacib buqraadi ayaana ku salaamaya shukran halkee
yusuf maxamed oo ku magaca derkeyto fog arifa haye gaarisa ka waran saaka
wallaahi aadaan u fahnaya allah maagiskala mhm
si fiican waa barifanay haye
waa dhula wax jira ma ogi laakiin intaa ogaa waa nabadda wax dhiba ma laha aad iyo aad
aad aadaan u salaamaya dhegeystayaasha maaliga aadaan u salaamaya dhammaan muslimiinta waan salaamaya shukran aad baad umaadsan tahay star f m soo dhowow magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam halkee
masud wajeer mustafa wajeer ka waran saaka alxamdulilah wajeer waa iska fiican wax dhib mala qabow baa jira qabow iyo dhacaan baa jira iyo dabayl haye alxamdulilah wax kaloo dhib mala baraaqay nabad wax dhib ma mustafa jiraan aad baad umaadsan tahay shukran qadka dhegeystaha ugu dambe soo dhowow halo magacaaga
carab ifo ifa ka waran saaka carabow falilaahi alxamdu aad aan barwaaqaysanahay aad la fiican yahay. halkan kaga bari waa la fiican yahay haye
seetiin adinka alxamdulilah Ya, falilaahi alxamdu waa ku salaama shukran ifo carab eh, waa tahay wuu mahadsan yahay warkii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal sideeddii subaxnimo hadduu ay bahraal ka noqdo adigana waad ku mahadsan tahay la socodka dhegeystaga idaacadda star f m soo dhow walaal haye
calaykum wacalaykum salaam walaal fiican halkee masalaani ka waran saaka
maasha allah maxaad hal haysaan isku keenay masalaani
wallaahi nabad iyo maxayna barwaaqo iyo Masa- qowle masalaani ka dhankeeji ka joogtaa
heela heela aad baad umahadsan tahay
Tagala- maasha allah wani salaamay dhe shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystaasi qadka telefoonka u dambeeya ku mahadsan tahay gabadhaasi dhanka masalaani iga socda countiga gaarisa ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan kula soo dhawaada arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada talaado waliba halkan si toos aad uga dhegeysataan star f m taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad ee sanadda labada kun labiyo labaatanka waana bisha julaay arrimo fara badan ee barnaamijka ku soo qaadan doona rasaaka dhegeystayaal waxyaalo fara badan aad kaga bogan doontaa warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladaha soomaaliya ka taagan weda guud ahaan wadamada markaasi bartamaha afrika iyo sidoo kale dhankaasi caalamka dhanka carbaha iyo qaramada midoobey warbixinadii ugu dambeeyey ee soo kala saareen sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta u n ocha hay-adda qaxootiyada adduunka u n c r hay-adda beeraha ee faw hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adaha dhammaan maxalliga ee kala duwan ee markaasi ka howlgala soomaaliya iyo waddamada kale ayaa markaasi isla eegi doona qodobadii ugu dambeeyey ay soo saareen dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadihin doona anigoo ah yuusuf bakat laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogoladan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa inuu markaasu dhiso gu- dabcan ah, guulihii ay kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka ee galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda ee ka hortegitaanka helitaanka dhabta ee caalamiga ah ee haye dabcan ade- waa adeegyada caafimaadka ee galmada iyo taranka oo tayela iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v ee hoos mariga u dhigaysa ee dhaqamada waxyeelada ku ah dumarka exelerate waxay diradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan oo ay adag tahay in la gaaro sida markaas west bacod elgeyo marakwet homabay kajiado kwale nairobi samburu gaarisa mandera marsabit baringo kilifi sidoo kale narok kuwaasoo markaasi wadada caqabadaha een, ay wadaagaan caqabadaha guud ee aan markaasi kor ku soo sheegnay dhegeyste haweenka waa xubin ama waa hu- waa xubin markaas aada muhiim u ah Ee, sida markaas bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo ama waa habaryar haddaba dhammaan bulshada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saara mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay la ay markaas ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo weliba tacdiyada noocyada kala duwan ee loo geysto bulshada waa in markaas ay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul ee bulshada waxaa muhiim ah dhegeysta inaad taageertaan haweenka loo geysto tacdiyada jinsiyadeed oo aan markaasi faquuq ama takoor la takoorin gaar ahaana kuwa ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kale haddii aad takoortaan hablaheenna intee lasoo dabcan lagu soo dhoweynayaa ama aad la- rabtaa inaa lagu soo dhoweeyo haddii adiga marka hore takoorku kaa bilowda mise aad takoorayso xaggee rabtaan inay markaasi aadaan gabdhaha ama hablaha dhibaatada dhiba- dabcan iyo faquuqa iyo dhibaatada eh, loo geysto takooridda waalidiinta weliba dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa markaasi laga doonayaa inay tacadiyadu gudbiyaan ama u gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xil saaran inay arrimahan la tacaalaan si tillaabo sharciga waafaqsan looga qaado kuwa dhibaato dhibaatada u geysta hablaha ragga iyo dumarkaba da-da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinta fircooniga iyo waxa la midka ah oday dhaqameed bulshada ayaa markaas laga doonayaa in bulshada uu ka wacyigeliyo ama ay ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka iyo waxyaabaha kale ee la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka xuquuqda tani waxay wax markaasi ka qabanaysaa ka hortegida cudurrada laga kala qaado galmada oo ay ka mid yihiin cudurka h i v xuquuqyada dabcan xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba eh, dabcan dhiigyarada iyo hooyada iyo dhallaanka bixinta adeegyada caafimaadka ee asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim u ah haweenka hadday dhibaatada dhimaato ama hadday dhibaatada timaadana waxaa laga maarmaan ahi in aadan markaasi xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiir caafimaad si ay u helaan daryaalka caafimaad oo ay aada ugu baahan yihiin dumarka ama haweenka exelerate iminka waxay markaasi doonaysaa iyadoo kaashanaysa g b v ama jinsiga dhibaatada rabshadaha ku sallaysan hablaha in iminkan dhaqamadaasi hoos loo dhigo oo aada loo yareeyo tacdiyada kala duwan ay markaasi loo geysto ilaa iyo saddex iyo toban ismaamuul oo aada u adag in markaasi la gaaro ayaa haddana waxay markaasi doonaysaa in wacyigelin xoogan ay ka sameeyaan sidii dhibaatadan iyo marxaladan iyo xaaladaha adag ay gabdhaha ka haysato deegaanadaasi oo hore aan soo sheegnay in iminkan ka gudbaan wesbakood ayaan soo hadal qaadnay elgo marakwed homabay marsabit iyo madheera gaarisa ayaa ka mid ah samburu nairobi kuale kajiado baringo kalifi narok ayaa ka mid ah saddex iyo tobanka ismaamul ay hayadda markaasi soo hadal qaaday ku sheegtana in dhibaatada iyo xadgudubada ugu weyn ay dumarka kala kulmaan haddaba georgi oo xadgudubka dhibaatada ku salaysan dabcan jinsiga ku salaysan rabshadaha dumarka galmada iyo weliba dhibaatada taranka ee gabdhaha lagula kaco mar weliba haddaba georgi oo yaa arrintaasi lagu arkin adigoo xadgudub xoogan ku sameynaya dumarka ka fogow intaad ka fogaan karto dhibaata weliba aad gaarsiin karto dumarka ka fogow inta tilaabo aada gaarsiin lahayd gabdhaha adigoo waddo sax u mari karto weligaa tilaabo qaldan ha samaynin waa lagaaga degayaa waata dib aan ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barnaamaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo talaada weliba halkaas si toos aad uga dhegeysataan dhegeystayaal dhankaas etoobiya aan ku bilaabanaysaa kahidoo markaasi abaarah halkaasi ka taagan warbixin hore lasoo saaray laga digaya iminkan in qeybo ka mid ah dhankaasi ay ka taagantay xaaladaha abaarta ee ka jirta deegaanka soomaalida ayaa markaasi la sheegaya inay saameyso nolosha dadka reer guuraaga iyadoo hadda ay xoolo badan ay markaasi ay la ildaran yihiin ama sidoo kale la-yihiin biyo iyo lubabaad la-aan ayaa markaasi ayna khatar ku jirto ama ay ka jirto nolosha dad badan laga cabsi qabo inay iyagana markaasi haraad u dhintaan warbixin dhibaan ay soo saartay xaaladaha abaarta ee ku saabsan deegaanada soomaalida ayaa hay-adda markaasi usaid ku tilmaamtay midii ugu ugu darneyd ebit ee markaasi ka dhacda halkaasi muddo afartan sana waa sida warbixinta ugu dambeysay lasoo saaray howlaha gargaarka ee lagu badbaadiyo dadka iyo weliba dunyada ayaa u muuqata kuwa gaabis iyo weliba iyadoo meelo badan oo cunno iyo biyo la-aan ka jirto aanan ilaa iyo hadda la helin wax gargaar ah oo markaas ugu yimid dhanka maamulka iyo weliba ka arrimeeya deegaanka soomaalida abaarta ayaa lagu soo waramayaa inay barkicisay dad badan kuwaasoo ay markaasi u hayaameen deegaano kale oo aada uga fogfog dabcan goobihii ay deganaayeen si ay uga helaan ama u helaan baad iyo biyo xoolahooda wixii markaasi ka badbaaday rag dabcan raqda xoolaha ee ku dhintay abaarta ayaa meel walba lagu arkaya iyadoo laga cabsi qabo inay arrintaasi kasii darto duruufaha faafa ee eegeysan ama cudurraha faafa kuwaas oo sidii ay kusii kordhi karaan khatarada abaarta sababi karana in ay sahaydaan dad tiro badan iyo duunyo ay markaasi ay u dhintaan dhowaan ayay ahayd markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya booqasho markaasi ku tegay wadanka dabcan deegaankii soomaalida waxayna markaasi ahayd dhegeystayaal soddonkii bishii koowaad ee sanadkan labada kun labiyo labaatankii iyadoo booqashadaasi deegaanka soomaalida una booqday dad kasoo barakacay abaarta ku sugan degmada waa qabri bayax waxaa layaab waxaa markaasi layaab yurub ama kaa ku noqotay shacabka kadib markii uu horjoogaha deegaanka soomaalida mustafa xagjar dab cagjar uu dadkii tabaaleysnaa ee dumarka yuruba caruurta uu markaasi badanaa u sheegay inay markaasi ka shaqaystaan oo aynan dad kale waxba ka sugin iyadoo hadda xaaladdu abaartu deegaanada qaar ay marayso meel halis ah aynan markaasi ilaa iyo hadda jirin gurmud qaran oo markaasi laga badbaadinaya dadka shacabka soomaalida ee reer guuraaga ah ee abaartu aada u saameysay baarlamaanka dowladda federaalka etoobiya ayaa dhowaan ah markaas markay ahayd ansixisay ilaa miisaanad gaaraysa boqol iyo labaatan iyo laba bilyan oo bir birta lacagta wadankaasi laguna dabcan laguna gargaarayo aan lagu gargaari doono dabcan dadka deegaanada dhibaatada kasoo gaartay meelaha ay abaaruhu ka taagan yihiin miisaaniyadda intaasi ayaa hal waxaa la sheegay in lagu wargaarayo dhibaatada dadka ay abaaruhu aada ku saameeyeen hadda markaas ka taaganta khatarada biniaadinimada ee si deg deg ah looga baahan yahay in wax looga qabto maamulka cagjar waa iswaa dabcan isagoo markaas ku cambaxay waxaa leeyahay wuxuu leeyahay dhammaan dadka markaas dhibaatada iyo ummadda ayaa waxaa markaas looga baahan yahay sidii dadka loo gaari lahaa qaybo qaar ayaa la gaari la-yahay halka kuwa qaarna la arkayo in xoolahooda wadamada wa xoolahooda wadada dhexdooda lagu dhex arkayo iyagoo markaasi me dabcan xoolaha baktiyadooda meel weliba lagu arkayo meel weliba ay daadsan yihiin taasi keentana abaartii ugu xumeyd in halkaasi ay ka dhacday dhegeystayaal weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka iyo biniaadinimada hadduu eebbaha raalli ka noqdo sagaalka subaxnimona waxaad maqli doontaan uu ruuxii dalkii dibadda inaga soo gaaray dhegeyste hadda kadib markii dabcan ay indhahooda ay ku soo arkeen cawaaqiba waa cawaaqib xumada ah cagta maraysay abaarta intii lagu guda jiray booqashada wadajir ah oo ay markaasi ku sameysay dabcan ay ku sameeyeen ergeyga abaaraha soomaaliya u qaabilsan ayuu isku iyo iskudubaha gargaarka biniaadinimada ee qaramada midoobe u qaabilsan wadanka geeska africa ee ku baaqay inay sare loo qaado awoodda si loo oga hortago macaluusha xaaladda biniaadinimada ee soomaaliya waxa ay markaas kusii jirtaa in ay si deg deg ah oga sii darto ayuu yidhi aadam cabdilmawla oo ah markaas iskuduwaha gargaarka biniaadinimada ee soomaaliya horaanba ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo caruur ah oo da-dooda ka yartahay shan sana ayaa nafaqadarro haysa ama nafaqadarro halkaas laga soo tobay lagu sheegay waxaana filaynaa in ilaa saddex boqol iyo konton iyo lix kun oo kuwa markaasi ka mid ah aysan sii noolaan karin ilaa iyo dhammaadka sebtembar ee sanadkan sidaasaa lagu yiri nafaqadarrada ba-ana waxay markaasi ku dhowdahay inay korodho haddii aysan si weyn kor loogu qaadin qorsheynta wax ka qabashada kabadbaadinta caruurta dhegeystayaal soomaaliya waxaa soo martay afar xilli roobeed oo si xiriir ah ay markaas uga baaqday dabcan uga baaqday taasi waxaa markaas weligeed ka dhicin taariikhda dalka soomaaliya waxay wajahaysaa suurtagalnimada xilligaas shanaad ee baaq dabcan uu ka baaqda roobabka halkaasi ka di'i jiray horaanba kalabar dadka toban dhibic hal milyan oo soomaali ah ayaa u baahan gargaar cunno ah ayuu yidhi mas-uulka ugu sare ee arrimaha biniaadinimada haddii xilli roobaadka shanaad uu ku daraysto tirada ayaa markaasi sii kordhiri doontaa xoolihiina sidoo kale way sii dhammaan doonaan dadkana sidoo kale way ka hayaami doonaan goobaha markaasi barakaca ay ku yihiin waxaana lagu sheegay dadka barakaca in badinkooda ama dad dhammaan yihiin dad reeguura ah xoolihii markaasi kasoo dhammaadeen in yarna ay markaasi kaamamka ay la soo galeen halka in yarna sidoo kale seylada ay waxba uga soo goon weysay ama suuqa xoolaha lagu iibiyo ay qiimahooda u gaareysay sideed ka mid ah sagaashanka degmo ee soomaaliya ayaa horaanba waxaa ka jiray xaalado macluul oo kale ah oo markaasi ka dhigan masiibo dad badan ayaa markaasi ku qasbanayaan in ay sibiq markaas ku galaan qeybta laga argagaxo haddii markaasi farqiga maalgelinta aan markaasi waxba looga daboonin ama sidoo kale baahidaasi waxba kaalin weyn looga qaadan dhegeystayaal waa sida markaasi qaramada midoobe warbixinta ay kusoo saartay ku sheegayso cabdilmawla waxaan si joogto ah uga codsanaynaa deeqbixiyaasheenna kuwa joogtada ah ama kuwa markaas cusub in lacagta ay ku bixiyaan dabcan farasaar si aan markaas uga badbaadin karno nolosha aan annaga aan eegayno ama indhaha aan ku hayno uma baahna tan in markaasi kormeel lagu sameeyo balse waxaan aragnay indheheena qabteen dhibaatada ugu darneed ee dadka kala kulmeen kadib markii roobabkii ay dadkaasi ku tirsanaayeen dadka xoolodhaqatada ay halkaasi ka waayeen haddii taasi la waayo ay roobkii shanaad ama xilligii shanaad ay dhici weyso waxaa noqonaysaa in xaaladda ay kasii darantahay ama ay kasii dari doonto waxaa lagu tilmaamay toddoba dhibic hal milyan oo dad soomaali ah laakiin tiradaas wuxuu sheegay in sebtembar ay kasii sare usii dhaafi karto gaari kartana ilaa iyo toban milyan oo dad ah dadka shacabka ku nool soomaaliya cabdilmawla hoyla-aanta cunni la-aanta daawa la-aanta waa saddexda shay ee dhibaatada imikan i d p ska ama dadka barakacayaasha ay ka sheegayaan mudane cabdilmawla ayaa halkan yiri isaga oo markaasi jooga magaalada doolow ee ku taalo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ee koonfurta soomaaliya halkaas oo ku booqday deegaano cusub oo dadka ka barakacay i d p ska iyo weliba xarumo caafimaad wuxuuna la kulmay odayaashii weliba waxda markaas xorodhaqatada waxgaradka arrimaha gargaarka biniaadinimada waxaa la socday ergeyga gaarka ee soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur oo markaasi madaxweynaha magacaabay dabayaaqadii bishii maayo waxaana soo aragnay in dadka ay u imaadeen doolow si ay markaasi gargaar uga raadsadaan ama uga helaan sababtoo ah halkan waxay markaasi galaangal u leeyihiin hay-ado gargaar ah ama sidoo kale xarumahaasi laga hela ayuu yidhi mudane cabdiraxmaan cabdishakuur intii uu ku guda jiray booqashada herada markaasi barakacyaasha kabaasa laakiin waxaan markhaati ka nahay qaar badan oo ka mid ah kuwaasi oo dhowr maalmood oo ka hor yimid oo ku sugan baahi gu- quus ah ee markaas dadkay gacmaha ka taaganayaan aynan sidoo kale heli- helin gargaar ku filan ama sidoo kale gargaar oo dhammaystiran herada markaasi gabaasa oo la as-aasay bishii maajo ayaa waxaa markaasi ah, iyo horaanba martigelisay saddex boqol oo qoys oo ka kala yimid dhammaan soomaaliya oo dhan waa mid ka mid ah kumanaanka dad dalka dabcan oo dhan iyadoo markaasi doolow ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhowaad ilaa iyo sagaashan kun oo qof degmada waxay hoy u tahay ilaa iyo boqol iyo afartan iyo shan kun lix boqol lixdan iyo sideed qof oo gudaha markaasi ku bara ku ku barakacay haddii aan markaasi leelin hab wax markaas loogu qaban karo loogu qaban karo barakacayaasha haatan doolow waxa ay ku sii jiraysaa in ay ga- gaabiso dad ama sidoo kale ay qaabisho dad cusub oo markaasi badankooda ka imanayaan dhanka baayi bakool iyo gudaha gobolka gedo oo ay s- eh, sabab u tahay sugnaan la-aanta cunnada dad ka waa sida markaasi qaramada ay ku sheegeen dadka sida is- iskooda ah uga soo laabtay etoobiya ayaa sidoo kale cadaadis saaraya adeegyada jira sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo weliba nafaqada dadka xoolodhaqatada ayaa sidoo kale ka kala imaanaya meelo kala duwan oo halkaas imaanaya sida gobolka waqooyi bari kenya iyo sidoo kale dhanka etoobiya ee soomaalida halkaasi degto waxaana la sheegayaa in dhibaatada sidoo kale iminkan ay sii labajibaarmayso haddii aan waxba markaasi laga qaban xaaladooda ilaa iyo bisha sebteembar ee sanadka labada kun labiyo labaatanka waa sidoo qaramada midoobay warbixinteeda hay-adda faw ay ku sheegayso ka qaramada midoobay waxay sidoo kale tilmaamaysaa baaxadda dhibaatada iyo culisyada markaasi kala duwan ee iminkan isku biirsatay isku keentay dadka dhammaanna halkaasi aan weli iyadoo markaasi kaambiyada ay ku jiraan ee kabaasa waxba aysan helin waa qaybta markaasi xerada ee doolow ee kabaasa ee markaasi la asaasay ilaa waxaa la asaasay bishii maajo dhegeystayaal ilaa iyo saddex boqol oo qoys ay martigelisay waxaana kaamamkaasi loogu talagalay dad yaro kooban inay markaasi xaaladooda noloshooda markaasi loogu ogaado balse tirada ayaa iminka sii badanaysa kulan sheegaysa in wax badan la doonayo in looga qabto haddii aan waxba laga qabanin dhibaatooyinka culeysada kala duwan ee dadka iminkana aad ku raadinayaan keli ay kala yihiin waa hoyla-aanta cunan la-aanta iyo weliba daawooyinka halkaas oo kaamamka laga yaabaa inay sidoo kale eh, meelaha ugu dhow ay tahay ay wax cud- cudurrada qaar ay ku faafi karaan sidoo kale ay ka dilaaci karaan balse ka hor- ka hortegitaankeeda waxaa markaas la doonayaa in hay-adda qaramada midoobey ee caafimaadka w h o ay iskala kaashadaan iyo hay-adaha markaas maxaliga ah kuwa markaasi caalamiga ah ee sida hay-adda qaxootiyada n c r iyo sidoo kale hay-adda cunada adduunka w f b in dhammaan howlahaas iskala kaashadaan kadibna ay ka indhindhayaan xaaladda dhibaataysan ee weliba kaamamka lagu soo badanayo waxaana markaasi cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale cabdilmawla oo markaasi socdaallo ku kala kala duwan ku maraya gobolada qaar kuna arkaya dhibaatada baahida kala duwan ee iminkan sii adkaanayso laakiin gobolada qaar waxaa markaasi la sheegayaa in ay roobo qaar ay ka da-ayaan laakiin roobka oo aan kuwa saxda ahayn aan la ahayn ama looga bartay inay ahayn laakiin meelaha ugu badan gurmadka imikan waxay tirada sii dhaafaysaa tiro aada u badan oo qaramada midoobay ay warbixin si joogta usoo wada saareen sida hay-adda caruurta unisef hay-adda markaasi kea hay-adda save the children iyo hay-adda cu- cu- hay-adda qaxootiyada u n c r iyo hay-adda faw hay-adda socdaalka adduunka i o m ta ay warbixin si wadajira usoo saareen kuna indhinay kuna sheegeen in tirada ay aada u badantaha kadib baaritaano fara badan iyo weliba wa- een, e- socdaalaha kala duwan ay ku kala eegeen kuna soo eegeen kuna ogaadeen dhibaatada inay sare usii kacayso kuna sheegeen tirada markaas inay gaartay ilaa iyo toddoba dhibic hal milyan oo dad soomaali ah tiradaasi waxaa la sheegayaa in waxba haddii laga qabanin muddooyinka soo socdo ay dhibaatada sii sii sii dabcan ay sii jiri doonto ilaa iyo sebteembar sanadkan waxaana lagu sheegay in haddii sebtembar dheefto waxba laga qabanin kuwa markaasi looga bartay waxna u qabato inay wax u qabtaan gurmud u fi- u fidiyaan saaxiibada soomaaliya sheegi karaan inay gaari karto ilaa iyo toban milyan oo soomaali ah oo markaasi gurmud deg deg ah u mahan karto waxay cabdilmawla uu sheegayaa in sad- sidii sanadihii hore ee soomaaliya inaysan noqonin balse la doonayo in aminka eh, looga baahan yahay gurmud deg deg ah iskala kaashadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha maxalliga hay-adaha caalamiga ah iyo wadamada markaasi deeqbixiyaasha ah oo taageero wadanka soomaaliya wakhtigan xaaladan kala guurka ah iyo wakhtigan nolosha adag iyo weliba wakhtigan abaaraha xoogan dadka xoolihii dhammaan ay ka wada dhammaadeen iyo mud- xileed dabcan oo muddadii markaasi afartii eh, sane eh, dabcan oo afartii eh, eh, la sheegaya roobabka inaysan halkaasi ka dayin haddii sh- tii shanaad ugu darsantana eh, inta yaro xoolaha ay dhammaan ka dhammaan karaan waa sida markaasi ay ku sheegeen qaramada midoobey warbixintii ugu dambeysay soo saareen dhegeystayaal weli idaacadda star f m codtu gobolka waqibare dhegeysanaysaan gargaarka biniaadinimada iyo qaxoojida oo dabcan talaada weliba halkan si toos aad uga dhegeysataan dhegeystayaal waana dhibaatada macluulka ee markaas qarka u saaran weliba iskudubaha gargaarka biniaadinimada ee soomaaliya oo indhendhe markaasi ku tegay kuna gaaray dadka markaas nafaqadarada hayso ba-an ee ku baaq dabcan loogu baaqay in wax loo qabto sidii markaasi xaaladan iyo noloshaba wax looga qabto dhammaan dadka dhibaatadan ay muddadii u dambeysay ay saarneen dhegeystayaal xaaladda biniaadinimada ee soomaaliya waxay markaasi kusii jirtay in muddo ah si deg degna iminka looga baahan yahay in diiradda loo saaro waxna looga qabto ayaa lagu yiri cabdilmawla go-aanka markaasi halkaas ay kusoo indhindhiyey kuna egeen isagoo isaga ay isla socdaan cabdishakuur cabdiraxmaan waxaa sidoo kale iskuduwaha gaarka biniaadinimada soomaaliya ee horaanba ilaa iyo hal dhibic shan milyan ay sheegeen oo caruur ah oo da-dooda ka yar tahay shan sana ay nafaqadarro ahayd ama haleyshay dhegeystay waxaana tirada ee qaramada midoobey taasi laga soo xigtay unisef sheegaysa in tiro fara badan oo ay jiraan waxba aan laga ogeyn sidoo kale tirokoobka aysan soo gelin waxaana laga doonayaa in ay dhammaan caruurtaasi la badbaadiyo dabcan waxaana la filayaa in tiro far ay kasii badan karto tiradaasi ay kusii kordhin karto ilaa i tira la sheegay saddex boqol konton iyo lix kun oo kuwa markaasi ka mid ah aysan si kusii noolaan karin ilaa iyo xaaladaha qaar ama nolosha qaar aysan kusii noolaan karin haddii aan waxba markaas lasoo gaalasoo gaarsin waa qaybta markaasi nafaqada soomaaliya waxay soo martay waa afar xili roobaad la-aan ah oo si xiriir ah markaasi uga baaqsaday dabcan noloshii kuna adkaatay dhegeysta halkan waxaa markaasi qabanaya caruur aada u tiro badan oo yaryar oo da-dooda markaasi udhexayso ilaa iyo koob iyo toban ilaa iyo shan sana inta udhexayso ayay markaas yihiin yihiin waxaana halkaasi ay eegayaan qaar ka mid ah ergada ama sidoo kale shaqaalaha markaas hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan ee socdaalka adduunka i o m ta waxaana fiirinayaan ama nidheenayna xaaladda halkaasoo caruur aada u tiro badan oo sidoo kale waxbarasho la-aan ay ka jirto kana soo barakaya meelaha kala duwan ee tuulooyinka sidoo kale soo galeen magaalada kabasa waxaana waa xerada markaasi saddex boqol oo lagu keeday laakiin waxaa leeyahay tiradaasi way iminka way kasii badan kartaa oo inay kasii badataa suurtagalnimada ka dhigi kartaa in xeradaas iskugu imaadaan laakiin haddana waxaa looga digayaa oo markaas ay raadinaysa qaramada midoobey in hoyla-aanta culinla-aanta iyo daawola-aanta haddii markaas halkaas isku biirsadaanna ay nolosha kasii dari karto ama kasii adkaan karto dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla eegeynaa oo isla fiirinaynaa qeybaha kale dhegeystayaal waxaan sii eegi doonaa dhegeystayaal dhibaatada iyo marxaladda markaasi haysato dadka kala duwan waan sii eegi doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo star f m codso gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniadnimada qaxootiyada dhegeystayaal arrimaha soomaaliya ayaa markaasi aada diradda u saarayna kaga hadlaynaa qaramada midoobey waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo saarayaan waa tahay dhegeysa bal arrimaha aan kasii hadalno dhibaatada kale ee ka taagan iminka wadanka soomaaliya laga soo tabinaya dhegeystayaal kadib warbixin kale oo lasoo saaray oo aada markaas u dheer oo nacay fara badan taabanayso ayaan eegeynaa dhegeystayaal bal mar dhow ayaa lasoo saaro warbixintan dhegeystayaal waxaa leeyahay argagaxa iyo weliba anfariirkii waxaa wixii wixii wixii wixii waxaa leeyahay wixii ka dhacay dadka ayaa markaasi weli ay dadka ay maskaxdooda kasoo kasii guuhaysaa dabcan waxaa loola jeedaa haweenka ayaa iminkan aada looga hadlaya halkan dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi ka dhacay bal aan ku fiirino maryan ayaa halkan laga hadlaya iyadoo sabradeeda aada loo soo qaatay maryan iyo weliba ciyaalkeeda oo ay ku nooleeyaan xera waa xerada markaasi barakacyaasha ee tufaax ee ku yaala degmada kaaxda ee ka tirsan sideed iyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho amin aroor ah oo bishii janaayo sanadkii waa sanadka labada kun laba labaatanka ayay hooyadan sideed iyo labaatan jirka ah ay haysatay lix caruur oo dibadda markaas uga soo baxday xerada iyadoo raadinayso xaabo ay qoyskeeda cunno uga karsato iyadoo xaabadaasi qalalan kasoo aroorinaysay keyntii xilli ay markaas cadceeda aada u kulushahay waxaa sidoo kale maryan ay dul istaagtay laba nin oo hubaysan oo markaasi ay ka duldhacda iyadoo qoryo markaas raadsanayso mise xaabo raadsanayso mid ka mid ah raggii hubaysna ayaa qoriga baadkiisa kaga dhuftay madaxa taasoo sababtay inay maryan dhabardhabar dhulka ugu dhacdo iyadoo markaasi xubkooda kusoo furarinayo ama hubkooda markaasi madaxa uga qabanayo ayay dalbatay ama dalbaday in ay ka digeen in ay isku daydo in ay baxsato maryan ayaa aada iyo aada markaas u cabsatay iyadoo awoodi weysay in ay qayladhaansato laakiin inkastoo halkaas duurka ay dadna aysan ka dhabeen mid ka mid ah dabileydii ayaa qurigiisa tuuray dhulka ayuu iskaga dhigay dhinac dharkiina wuu ka jexjeexay wuxuu isagoo dabcan gabadhii ayuu isku dul tuuray isagoona markaas saaxiibkiisa agtaagan oo markaas waardiyeynaya ama waardiye ka ah aniga waan quustay oo waan rajabeelay ayay sheegtay gabadhaas maryama sida warbixinta ay ku sheegayso xaaladeeda weyna si adkeyd ma tabarna ma lahayn oo laba oo rag ayaa markaas idulteyna oo haddana qoryo ku hubaysan kadib markii ay kubsadeen raggii dableyda ahaa ama raggii dableyda ahaa ayaa goobta ka baxsaday iyagoona dhanka dhanka iyo weliba keynta usii cararay halka maryan dhaawac ah ee si dhib leh markaas uga soo laabatay gurigeeda ama ugu soo laabatay gurigeeda cooshka ka ah ka samaysnaa oo kaamka ku yiil iyadoo ay markaas ku adag tahay inay xaabadii qaadato laakiin xanuun iyo xarbi iyo jirdil xoogan ay dhinacyada markaas kala duwan ay u geysteen ayaa markaas laciif ay ku noqotay gabadhaasi habeen caruurteeda casho la-aan ayay markaasi seexdeen ayay cod markaas u hooseeyo ku tiri maalintii igu xumeed nolosheeda ayay ahayd waa sida hooye maryan ay ku sheegayso inta aysan usoo barakicin kaamamka tufaax ee magaalada muqdisho maryan iyo qoyskeeda waxay markaasi ku nooleeyeen deegaanka mareerey ee degmada afgooye oo soddon kilomitir u jirta magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee abaarta way baabi'isay dalagyadii geleyda ee reerka markaasi ugu taagnaa ama ay isticmaalayeen mise ay quudanayeen waxayna dabcan laysay xoolihii abaarta dhibaatada deegaanadaas sida ay ku sheegayso hooyo maryan si kastaba ay u badbaadi karaan qoyskeeda waxay imaadeen kaamka iyagoo rajeynaya in ay markaasi bilaabaan noolal kale cusub oo tii hore ay kasoo baxaan soomaaliya waxaa ka jira abaaro ay sababeen isbedelka cimilada kadib afar xili roobeed oo xiriir ah oo markaasi ka baaqday marka loo eego qiimeynta hordhaca ah ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay ugu yaraan waxay markaasi sheegeen in toddoba dhibic hal milyan oo qof ah ku nool soomaaliya inay dhibaatadaasi wajahayaan ogana markaas dhagan tahay ukudhowaad kala bar dadka soomaaliyeed ayaa hadda wajahaysa xaalad sugnaan la-aan waa dabcan sugnaan la-aanta cunnada oo heer markaas dhibaato ah ka haysata dhegeystayaal iyadoo sanadkan dunida lagu xusayo maalinta caalamiga dabcan aadka loogu xuseeyey maalintii dabcan waa maalintii aadka loogu xuseeyey cirtirka tacadiyada jinsiga ee la xidhiidha ayaa colaadan markaasi soo baxday maryamo laga waraysay dhibaatada soomaaliya ka jira iyo barakaca ka dhashay isbedelka cimilada iyo weliba colaadaha taasi keentay in ay aada markaas u nuglaadaan haweenka iyo weliba gabdhaha sida maryan oo kale oo dhibaatadooda markaasi ku adkaatay inay banaanka u keenaan mise soo shacbixiyaan iyadoo halkaasi ay dowlad aysan wanaagsan ay ka jirin sidoo kalena ay ka jirto qabyaaleed oo howlahaasi lagu kala dhamanaya sida qofka shaksiga ama dhibanaha aan loogu dhamaynaynin sida ay maryan sheegtay haweenka haween badan oo ku nool heryaha markaasi barakacayaasha ee muqdisho ayaa markaas ku dhiirada ama diirada ku saaran in ay noolal maalmeedkooda si ay u gudtaan ama sidoo kale qoyskooda ugu soo raadsadaan banaanada meelo kala duwan shaqooyin kala duwan ay markaas u raadsadaan laakiin dhibaato kala duwan ay kala kulmaan sida darteed waxay helayaan shaqooyin dhardhaqid ah ama sidoo kale nadaafada guryaha iyo kuwo kale khatarta ayay la kulmaan iyo kufsiga iyo weliba noocyada kala duwan ee tacdiyada galmada ayaa ka yimid ah amni dabcan amniga halkaas sidoo kale ka wanaagsaneyn oo qof waliba oo barakacyaal ah oo markaas gacmaha kor u taaganaya oo uu soo dhigaya qofka oo dabcan uu lala jeedaa in uusan awood iyo tabar ama xeelad uusan lahayn barakacyaasha dadka ku nool xeerarka sharciga dabcan waa xeerarka sharciyada weliba qofka daciif ka dhigayo helitaanka ayaa ka mid ah xuquuqda qofka inuu ka waayo deegaanka ama meesha uu ku nool yahay taasi keenaysa in garsoor la-aan rasmi ay ka jiran halkaasi ma joogo ma joogi karno guriga marka ay caruurteena u baahan yihiin ee aada u baahan yihiin wax ay cunaan adigana hooyo aad tahay oo ma aysan jirin aabbo ama dad ama dad wax markaas kugu saturay haddana markaan u baxno shaqaraadis dabcan waxaan la kulannaa dhibaatooyin kala duwan oo markaasi ka mid ah sida kufsiga mararka qaarkoodna waa in markaasi qaarna waa la dilaa oo nolosha noocyadaas isku bedeshaa xaaladda ka jirta soomaaliya sanadkii hore labada kun koob iyo labaatankii warbixin ay ku aadan tacdiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha ee soomaaliya ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobe ku xusay in howlgalka kaalmeynta qaramada midoobe ee soomaaliya unisom ay xaqiijisay in kiisas la xiriira xadgudubyada jinsiga ee ka dhanka afar boqol oo markaas gabdhooda laba iyo toban haween iyo weliba toddoba wiil dadka dilka geystay ayaa markaas u badnaa maleeshiyo beeleed iyo weliba rag markaas ka tirsanaa kooxda ka dagaalanta waddanka soomaaliya sanadka hore xamdi cabdi waa xamdi cabdi cilmi oo konton sano jir ah waxay bas kasoo raacday magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya xilli ay kusoo socotay magaalada muqdisho baskaasi waxaa saaran labaatan rakaab ah afar iyo toban ka mid ah ay ahayeen dumar waxaana ku jirtay gabar shan iyo toban jir ah safarka ayaa isku bedesh- isku bedelay mid cabsi badan kadib markii rag hubaysan ay baska dhexda u galeen waxyar waxyar ka hor inta aysan gaarin magaalada Bu- buulo berde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaana dhibaateeyeen dhammaan afar iyo tobankii haweenka ee rakaabka ah saarna maama xamdi weligeed dhibaatada lama wadaagin xubnaha qoyskeeda oo way qarsatay wixii markaas ay kala kulantay baskii ay raaceen Eh, dhibkaasi wuxuu ku reebay eh, nabaro waxayna aad uga xumaatay inay aragto rag markaas ku labisan dareeska ciidanka ama kuwa markaas ka howlgala wadanka soomaaliya dabcan waa qo- qo- een, warbixintan sida ay ku sheegayso yuni some sababta waxay markaas xusuusinaysaa in dembiyayaasha eh, nolosheeda way burburtay waxaan markaasi ka baaq- ka baqaa in aan mar kale u safro beledweyne oo aan wadadaasi maro ayay tiri maama xamdi oo ah hooyo markaasi leh toddoba caruur iyo weliba iyay- ee, iyayna u ah afar kale waa sida ay ku sheegayso hooyadaas warbixinta haweenka soomaaliyeed ee ka badbaada tacadiyada jinsiga ayaa la nool eh, dhaawacyo maskaxeed iyada oo ay aad u adag tahay helitaanka taageero nafsi bulsho ah iyo weliba xirfadaysan halka dembiyayaasha eh, inta badan ee xorriyadooda ay ku nool yihiin ama ay sidan ku nooleen xorriyad aan markaasi madax furan ama qofka siduu rabo uu- uu xorriyaddiisa u heli karo dembi- eh, dabcan dembiyada lah waa dembiyaal dembi waa dembi kuwa dembiyaasha markaasi sameynaya ama dembiyada badan ayaa hor hor u ah ah, sababo la xiriira qabiilo xoogan iyo weliba nidaamka heer eh, dhaqameedka ay kasoo eh, soo jireenka kaasoo oo markaas u ogolaanayo inay bixiyaan lacago ganaax ah oo ah aada u yar iyadoo tiri is- eh, dabcan waa istaahil cabdikariim dhaqane madaxa mashruuca u qaabilsan xadgudubyada galmada iyo weliba jinsiga ee ururka daryeelka haweenka ee caruurta soomaaliyeed ee loo yaqaano s w c c a dowladda iyo weliba bulshada waa inay markaas tallaabo adag ay qaadaan si ay uga suurto gasho badbaadayaasha ay u helaan cadaalad ama dadka dhibaatada ay kala kulmaan jinsiga noocyada kala duwan weliba habeenka ugu badan inay cad- markaas cadaalad helaan Een, w c c a waxay markaasi dhibanayaasha u fidisaa taageero nafs- en- nafs- naf- oo dabcan nafsi bulsho oo ay ku jirto la talinta kuwa markaasi ka badbaaday xadgudubyada kufsiga weliba gargaarka caafimaadka eh, heleen si looga daaweeyo cudurada galmada lagu kala qaado dhegeystayaal tan iyo bishii janaayo eh, sanadkii hore iyo sanadkan eh, ururka waxay markaasi diiwaangelisay ilaa iyo shan boqol iyo afartan kiis oo markaas dacdiyadii la xiriira jinsiga ee g b v loo yaqaano toddobaatan ka mid ah kiisaskaasi kufsiga ah oo kala dhacay magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo jowhar inta badan kiisaska waxay ka dhacaan xeryaha barakacyaasha dhibaatada markaasi kala kulmaan istaahil ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax mar- wax badan laga qabto sidii loo xakameyn lahaa xadgudubyada jinsiga ee ka dhaca soomaaliya waxay si waxay kaloo ay sheegtay in loo baahan yahay in wax badan laga hormariyo si loo ilaaliyo daryeel- dare- dabcan dare waa in markaasi een, xadgudubyada jinsiga ee ka dhaca soomaaliya waxaa kaloo ay sheegtay in loo baahan yahay in wax badan loo hormariyo si loo ilaaliyo dareelayaasha iyadoo eh, oo- dabcan iyadoo sidoo kale eh, kuwaas oo helaan eh, jabcan hanjabaado ka dhan ah noloshooda si ay u taageeraan kuwa ka badbaaday waxaana loo bar- dabcan bartilmaameysanaya shaqadeena awgeed hadday markaas dowladda eh, mug leh taag leh ay wadanka markaasi ka jiri lahayd waxaa jiri lahayd cadaalad waxaa jiri lahayd garsoor waxaa jiri lahayd kala dambeyn waa sida markaasi sheegayso istaahil waxaa kaloo xustay in ceebta eh, la xiriira awgeed dad badan oo ay ka badbaaday xadgudubyada jinsiga iyo weliba qoysaskooda si dhif ah ay markaas u helaan ama u raadsadaan taageero caafimaad oo iyo weliba mid maskaxeed dhegeystayaal waa dhibaatada markaasi dumarka barakacyaasha eh, ka haysato kuwa ku barakacay eh, dabcan xoolahooda kaga barakacay abaarta kaga barakacay eh, xoo- dabcan beerahoodii ka barakacay dalagyadii waxyaalihii markaasi ka go-ay dabcan culeysyo fara badan awgeesa jiro ayay iskaga baxeen kadibna waxay soo galeen kaamamka kala duwan waxaana kala- kaamamkaasi ay soo galeen haddana eh, intay kaamamka aysan ku kuma jiraano waxay banaanka u baxaan u raadsadaan eh, kuwa qaar oo guryaha kasoo shaqeeya kuwa qaar oo markaas maryaha soo dhaqa kuwa qaaro nolosha noocyada kala duwan wax u raadsada kuwa qaar oo xaab oo xaabaha oo xaabka ama waxyaalaha markaa dabka lagu shito meelaha u raadsado si dadka ay uga sii iibiyaan caruurtoodana wax ugu kariyaan ama wax markaas qutulduruuriga ama noloshooda ugu raadiyaan waxay kaloo xustay in ceebta taasay keenayso in wixii soo gaaro dhibaatada gabdhaha soo kala kulmaan ay dadkasana la wadaagi karin noqonayso inay markaasi qarsadaan bishii waxaan bilihii lasoo dhaafay dowladda federaalka soomaaliya waxay markaasi qaaday qorshe howlad qaran ah oo wax walba markaas looga qabanayo xadgudubyada jinsiga xiliyada ee colaadaha si kastaba ha ahaatee waxaa dib u dhac markaasi ku yimid ansixinta sharciyada taageerayaasha qorshaha sida sharciga xadgudubyada galmada ee labada kun sideed tobankii waa sidaa markaas ay ku heshiiyeen baarlamaanka soomaaliya marka la ansixiyo sharciga xadgudubyada galmada waxaa markaas dembi ka dhigi doonaa dembiyada galmada taasoo wax ka qaban doonta tacadiyada galmada ee la xiriira ay loo geysto dumarka ama haweenka ilaa xeerkaasi laga meelmariyana wax markaasi hagaagaya ma lahan sida ay ku sheegeen xamdiyo iyo maryamo oo markaasi ah kuwo dhibano ah oo dhibaato kala duwan ay kala kulmeen intay waddada markaasi kusoo jireen ee tacadiyo kala duwan ay kala kulmeen waddooyinka dhegeystayaal waa safaradii markaasi cabsida ahaa intuu rag hubaysan baska kusoo galeen kadibna magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxayna markaasi dhibaateeyeen dhammaan afar iyo toban haween iyo weliba rakaabkooda maama xamdi ee ka mid ahayd dadka markaasi dhibanaha ah ay sidoo kale sheegtay iyadoo qof weyn ah oo konton sano jir ah inay haddana dhibaatadii ay ku adkaatay inay la wadaagto waxay markaasi ka cabsatay in dadka bulshada intay la wadaagto farta markaasi dhammaan ay ku wala dabcan lagu soo wada fiiqo keentana inay iska aamusto waxay sheegtay inay tahay hooyo ama sidoo kale sidoo kale ay tahay ayeeyo oo afar kale ay u tahay ama afar cunuga eyeeye u tahay haddaba maxay tahay eeyada afka iminka furanayso waa mid waa noocyada laakiin arxan dhaawayaasha waa sidaa ay ku tilmaamayso ayaa ifahmi waayay inaan qof weyn ahay dhegeystayaal dabcan waa dhibaatada iyo tacadiyada kala duwan ee iminkan ay kala kulmaan dadka noocyadooda kala duwan iyo dadka markaas ku sugan kaamamka ama xerooyinka kala duwan ee dhegeystayaal ay ku nool waa tahay arrimahaasi ayaan dhegeystayaal barnaamijka ku eegana dhibaatada iyo wax kala duwan oo loo geysto haddaba bal warbixinta kale aan fiirino ee ku saabsan dhibaatada waxaan oo dhan iminkan waxay markaas kasoo wajahayaan ama sidoo kale laga soo unkanaya ama looga soo qaadaya dhankaas waddanka soomaaliya dhibaatada faraha badan waajibaadka qaramada midoobay ee soomaaliya waxaa ka mid ah in la ilaaliyo caruurta ay saameeyaan dagaalada ama ay aada ku saameeyeen dagaaladii hubaysnaa kuwaasoo ay ka mid tahay taageeridda soomaaliya si looga hortago loona soo afjaro xadgudubyada xuquuqda caruurta ay markaasi sameeyaan dhinacyada isku dhacsan iyadoo diradda lagu saarayo sidoo kale lagu soo afjaraya sidii loo kobcin lahaa fulinta qorshaha ee dowladda ku aadan caruurta iyo weliba isku dhacyada hubaysan dhammaan in badan ay usoo joogeen qeybta ilaalinta caruurta iyo weliba qaramada midoobey ee soomaaliya c p u waa qeyb markaas xuquuqda insaanka ee kooxda iyo weliba kooxda ilaalinta caruurta ee loo yaqaana h r p g waxayna mas-uul tahay fulinta waajibaadka ilaalinta caruurta tan iyo markii lasoo afjaray ama lasoo raacay labada kun saddex iyo tobankii qeybta ilaalinta caruurta waxay markaasi ka taageeraysay dowladda federaalk soomaaliya f g s fulinta labada qorshe ee ku saabsan c a a c bartimihii juun labada kun saddex iyo tobankii kooxda shaqada ee c a a c waxay markaasi sharaxeen qorshaha howleedka ama qorshaha howlka marka ama howlwaa howlaha markaasi si loogu nooleeyo fulinta qorshaha ee c a c waa c a a c inkastoo qorshaha dowladda loo dabcan ee qeybteeda ee farsamada ahi bishii disembar labada kun sideed tobankii waxaa weli markaasi la sugayaa in saxiixyada dokumentiyada ay saxiixaan ajendayaasha ee c a c ee qaramada midoobe waxaa markaasi qeyb ka ahayd howlgallada amniga iyo weliba nabadda ee qaramada midoobe sida markaasi ku xusan qaramada midoobe golaha ammaanka ee qaramada midoobe waa kun laba boqol lixdan iyo kow kun sagaal boqol sagaashan labadii markaasi la saxiixay iyo sidoo kale ay isku afgarteen halka kun saddex boqol afar iyo tobankii laba boqol isku raaceen kun saddex boqol toddobaatan labada kun koob iyo tobankii kun afar boqol lixdan labada kun saddex waa labada kun saddex saddexdii kun shan boqol saddex waa soddon iyo sagaal labada kun iyo afartii kun lix boqol laba iyo toban waa labada kun iyo shantii halka kun sideed boqol sideetan labadii labada kun sagaalkii ay ahayd kun sagaal boqol sagaashan sideedii labada kun iyo koob waa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waa labada kun koob iyo tobankii laba kun lixdan iyo sideed waa labada kun laba iyo labaatankii ilaa iyo labada kun laba iyo labaatanka waa labada kun waa laba kun waa laba kun laba boqol shan iyo labaatan shan iyo tobankii iyadoo dhammaan qoraalada la xiriira ee madaxweynaha kuwaasoo wadajir ah u abuuraya qaab markaas waxqabashada ilaalinta caruurta ay sameeyeen iskudhacyada hubaysan taasoo ay fartaag ama dabcan ay ku wada heshiyeen sidii arrimahan loo yareen lahaa qorshayaasha dabcan waxqabadka ee soomaaliya kuwaasoo loo turjumaya soomaaliya waxaa aad markaasi ugu kala saxiixday dabcan ballanqaadi udhexayso qaramada midoobey iyo dabcan ciidamada qalabka sida ee wadanka soomaaliya kuwaasoo lagusoo lagu soo habraacay labada kun lixdii inay markaasi galaan xadgudubyada daran oo ay ku aadan caruurta warbixin ee sanadlaha ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee ku aadan caruurta iskudhacyada hubaysan dhinacyada kale ah liiska ku jira waa kooxda markaasi ka dagaalanta wadanka soomaaliya kuwaasoo lagu qoray inay qortaan adeegsadaan dilaan waxyeelayaan weliba afduubaan caruurta iyo weliba ahlu sunna waljamaaca oo markaas lagu sheegay inay qorshaha iyo weliba adeegsiga caruurta qayb ayagana markaasi ka yihiin iyadoo ay wehelinayso hay-ada qaramada midoobey caruurta u qaabilsan unisef qaybta ilaalinta caruurta c b u oo markaas lagu hogaaminayo guddi dabcan howladeedka dalka u qaabilsan kahorjeegitaanka iyo weliba warbixinta farsamada ay sameysay golaha ammaanka ee qaramada midoobey xeerka kun kun lix boqol iyo labatan labada kun shantii si ay kor ugu jeegteeyaan ugana warbixiyaan xiliixda markaasi qodob ee aadka u daran ee xuquuqda markaasi ay ka haysato wadanka soomaaliya ee caruurta lixda xadgudub ee daran waxaa markaasi ay kala yihiin dilka iyo weliba waxyeelanta caruurta qorshaha iyo weliba adeegsiga dabcan adeegsiga caruurta kufsiga weliba qaababka kale ee xadgudubka jinsiga ah ee caruurta ka dhanka ah afduubayaasha caruurta weerarada iskuulada iyo weliba isbitaalada iyo sidoo kale diidmada helitaan caawinaad biniaadinimo ee caruurta looga baahnaa inay helaan warbixin ay soo gudubsay c t f m r waxaa loo adeegsadan waxaa loo adeegsadaa in sare loogu qaado wacyigelinta xaaladaha adag ee caruurta markaasi sameysay dagaalada soomaaliya ama sidoo kale saameysay dagaalada soomaaliya wargelinta kahortegidda iyo sidoo kale howlaha qaran dabcan qarannimada si loogu qaado tallaabo lagu kala saarayo caruurta iyo weliba ciidamada iyo kooxdaha hubaysan si loo qabto dembiilayaasha dabcan ku xadgudbaya xuquuqda caruurta loogana hortegayo xuquuqda dheeraad ah ama sidoo kale loogu talagelayo xuquuq markaas ay leeyihiin ama loo dareensiinayo howlaha barnaamijyadan ee markaas laga ogaaday xogtii lagu soo arooriyey dabcan howlaha la socodka iyo weliba warbixinta farsamada ay fulisay unisef iyada aruurinta markaasi ka shaqeysiinta caruurta ayay markaasi qeexday sheegtana inay tahay midda ugu weyn dhibaatada ay ka haysato oo markaasi la qalabeeyey caruurta iyagoo da-dooda gaarin sidoo kalena waxbarashadoodasan dhamaysanin xoogaha lasoo arooriyey ayaa isku dabcan isku yimid oo markaas la siiyey gobolada sida horizontal note g waa g h n iyo weliba warbixin sanadlaha ee xogayaha guud ee qaramada midoobe ee ku saabsan caruurta weliba iskudhacyada hubeysan ee c a c waxaana laga doonayaa in xubnaha ay markaasi ka wada shaqeyn xoogan ay ka qabtaan kana sidoo kuna soo afjaraan dhibaatada iyo qeybaha marxaladaha kala duwan qeybta ilaalinta caruurta waxa ay la soo shaqeysay hay-adaha dowladda sida wasaaradda difaaca wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ciidanka qaranka soomaaliya s n a iyo sidoo kale wadashaqeynta kala duwan ee caalamiga ah iyo weliba hay-adaha qaramada midoobey maaliyadda iyo weliba barnaamijyada kala duwan ee loogu talagalay caruurta in lagu horumariyo sidoo kalena lagu gudbo xaaladaha marxaladda adag ee markaas aysan awoodi karin howlaha baritaanadu ay markaasi la fulisay unisef iyo weliba qeybteeda ilaalinta caruurta waxay wasaaradda difaac iyo weliba xerooyinka militariga si loo hubiyo inay caruurta halkaasi joogaan oo halkaasi ay ka howlgalaan ama sidoo kale shaqo lagu qabto baaritaano xoogan ay ku sameeyeen caruurta laga soo helay inay howsha u socotay ayaa la sii daayay waxaana la geeyey dabcan xarumo dhaqan celin ah si looga diyaariyo in ay bulshada markaasi dhib uga dhax galaan ama dib u dhex galaan intaas ay howshooda ay markaas ku dhex mashquulsan yihiin mise ku dhex jiraan dhegeystayaal ilaa iyo tobankii tirada markaas guud caruurta lasoo qabtay waxay markaas ahay saddex labaatan laba ka mid ah horana ay markaas laga soo saaray weliba la geeyey xarun dhaqan celin ku taala baydhabo halkaa weli kuwa kalena aan laga saarin oo aan markaasi laga dhaqan celinin waxay tababaro iyo weliba heegan ku saabsan ilaalinta caruurta siisay shaqaalaha cusub ee markaas lasoo daabulay iyo in nabad ilaalinta ujeedada waxay tahay in markaas ka qaybgalayaashu ay awood u yeeshaan inay isku howlaan ilaalinta caruurta weliba shaqadooda qusayso sidaas darteed oo ay markaas fircooni uga gacan geystaan ilaalinta caruurta inta ay tababar siiso shaqo shaqo wadaagga ah oo ay ka mid yihiin ciidanka qaranka soomaaliya booliiska soomaaliya shaqaalaha shaqaalaha shaqaalaha qeybihiisa kala duwan ilaalinta caruurta iyo weliba wasaaradda difaaca garsoorayaasha iyo weliba xubnaha ka tirsan bulshada rayidka iyo awoodda lagu siinayo deganaanshuhu ama dabcan deganaanshaha in ay markaas ka qeyb qaataan dadaalada ilaalinta caruurta laga soo bilaabo janaayo labada kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo labada kun laba iyo labaatanka ilaa tiro fara badan ayaa markaas sheegay inay ka gudbaan laakiin tiradii markaas ugu hooseysay waxay ahayd labada kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo labada kun sagaal iyo tobankii ay heleen lix kun waa lix kun shan boqol lixdan iyo shan askari oo la iskugu jira caruur lix kun laba boqol oo rag ah iyo saddex boqol konton iyo sideed oo dumar ah oo markaas loogu tababaragay ilaalinta caruurta iyo weliba xuquuqda caruurta dabcan abuurida wadiiqada markaas loo warayo loo marayo xadgudubyada laga diiwaangeliyey dhinacyada dagaalka si loo markaas loo guraacdiyo loo guraacdiyo jawaab celinta ku habboon qareeri dabcan qaraamida taliyaha xoogga oo markaas laga doonayo in wax ka qabto sidoo kalena uu ka badbaadiyo caruurta dayar oo aansan la qorin ciidamo sidoo kalena dadka laga ilaaliyo dadka kuwa hubaysan oo duurarka markaasi ku jiro oo markaa maleeshiyaadka ah inay caruurta marka xoog ay ku qortaan dhegeystayaal waa dhibaatada iyo xaaladaha adag ee markaasi ka dhex taagan ka dhex jirto qeybaha ka mid ah dabcan dhibaatada caruurta markaasi ka dhex jirta laakiin aansan ogeyn haddaba laga yaabaa caruurta in dhibaato xoogan ay ka haysto goobihiisa waxbarashada goobihiisa barakaca uu ku yahay goobaha markaasi xanuunada faraha badan oo kasoo gaari karo maskaxdiisa dabcan waalidiinta markaasi looga fadhiya loogana rabaa inay ogaadaan bal wiilka ama gabadha waxa hayo waxa maskaxda markaasi ka buuxayo mise waxa maskaxda ku jiro dabcan inuu qofka uu naaxiyo ama qofka inuu markaasi aada u fahmo ayaa suurtagal ka dhigaysa in wax walba qofka ama caruurta ay fahmi karaan ilaalinta caruurta ayaa hadda waxaa kaalinta markaasi ka qaadanaysa unisom in sidii lagu wacyigelin lahaa sidoo kalena dadka ay u fahmi lahayeen xuquuqda yay leeyihiin caruurta dhegeystayaal arrimahaas ee barnaamijka ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin ad ku mahadsantihiin la socodka dhegeyska idaacadda star f m codka gobolka qoybar laakiin iminkan goorna waxaa soo qaban doona mid ka mid a qaybta barnaamijka hagaagi dhegeystayaal yuusuf bakada ee barnaamijka daadinaha arrimaha gargaarka biniadinimada adigna ku mahadsan tahay balan soo qabta mid kamid adega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkada exelerate dhegeystayaal mahayada exelerate dhegeystayaal barnaamijka exelerate waxay markaasi doonayaan inay ku dhisto dabcan guuli ama ay ka gaadho guulihii ee kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo weliba xuquuqda ka hortegidda helitaanka dhabta ah ee caalamiga ah adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka oo taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo hoos u dhigista dhaqamada waxyeelada ah exelerate waxay madeerada saari doontaa saddex iyo toban ismaamulo oo aan horey markaas dabcan u adag tahay in la gaaro sida west bocod elgoa marakwet homa nairobi kajiado kwale nairobi samburu gaariso mandera marsabit baringo kilifi yanaro kuwaas oo markaasi wadaaga ama wadaaga caqabadaha guud ee markaas kor aan kusoo sheegnay dhegeystayaal haweenka waa xubin aad markaas muhiim u ah una bulshada hablaha waa hooyo waa sidoo kale walaal waa eedo waa amah waa habaryar dabcan arrimahaas oo dhan ayay markaas gabdhahaas ku darsadeen oo kaalintooda dabcan ay ka qaadanayaan dhegeystayaal haddaba ma sii wadi dabcan dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saaran mas-uuliyadda inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka weliba tacdiyada noocyada kala duwan ee loo geysto bulshada waa inay markaas ilaaliso dumarka gabdhaha yar caruurta weliba kuwa nugul iyo bulshada waxaan muhiim ah dhegeystay inaad markaas taageertaan haweenka loo geystay tacdiyada jinsida oo aan markaasi xuquuq ama takoor lahayn gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga weliba noocyada kale haddii aad markaas takoortaan hablaheenna inta markaas lasoo dhoweyn lahaa haddaba yaa soo dhoweynaya xageena markaas rabtaan inay qabtaan mise aadaan waalidiinta iyo dadka markaas mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa markaas laga doonaya inay tacdiyada gudbiyaan lagamana dabcan laamaha kala duwan ee u xilsaaran inay arrimahan la tacaalaan sidoo si markaas tallaabo sharciga waafaqsan oo looga qaadi karo ama looga hogaansami karo dhegeyste ragga iyo dumarka da-da yar waxaa markaas laga doonaya inay bulshada ka wacyigeliyaan shaqo xun oo markaas ama shaqooyinka ama ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada markaas ka dhex jira waxaa lagama maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinka fircoonigii waxaa lamidka dhegeystayaal oday dhaqameedka ama bulshada markaas laga doonaya inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m-ka iyo weliba xabaha dabcan la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay markaas ogaadaan caafimaadka galmada iyo in tareenka ama taranka raallahada waa taranka iyo xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa ka hortegidda caruurta laga qalaqaado galmada oo ay ku jiraan h e v ids xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba bixinta adeegyada caafimaadka ee asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim u ah hay-adda dhibaatada tilmaaman waxaa markaas laga maarmaan ah in ay aadaan dabcan inay aadaan xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiirada caafimaadka si ay u helaan daryeel caafimaad oo qof waliba u baahan yahay uuna heli karo dhegeyste oo waqti markaas cid waliba iminka dhakhtar uu gaari karo kadibna xaaladihiisa kala duwan ula soo socon karo hadday tahay dhibaato markaas ninkaa kuugu hayo hadday tahay dhibaato dad kale kugu hayaan dabcan warbixintaasi waa gudbin kartaa laakiin marka hore waa inaad markaas ogaataa nidaamka saxda ah rasmiga ah oo adiga qof markaas aansan dulmaynin dhegeyste haddaba dumarka lagaga digaya oo lagu leeyahay dabcan ogsanow oo dhibaateynin oo ha ka kurbeynin oo ha ka hoyseynin oo dhibaato xoogan ha kula kicinin dumarka maanta oo ka taxdaro ka fogow dhegeyste waa tahay dhegeystayaal iminkan waddamada kale aan gelaynaa laakiin marka hore bal aan fiiriyo qeybaha kale ee abaaruhu ee markaasi soomaaliya iyadoo markaasi tobanaan sano oo colaado ah jahwareer cimilo soo noqnoqday weliba dabcan cudurro dilaacay ay jireen xaaladaha bini-aadanimada ee soomaaliya waxay markaasi horaanba si ay ahayd khatar iyadoo tirada dadka soomaaliyeed ee u baahan gargaar bini-aadanimada iyo weliba difaaca ay sare u kacday boqolkiiba soddon sanadkan dabcan marka loo barbardhigo sanadihii hore ee labadi kun iyo labaatanki iyo labadi kun koob iyo labaatankii lagu qiyaasay toddoba dhibici toddoba milyan taasina waxay markaasi ahayd kahor sameynta abaaraha haatan taagan ama waddanka soomaaliya ka taagan xaalada waa iskasii daraysa ama kasii dartay abaartu waxay markaas xaalufisay dalinyadii xoolihii biyihii deeqdii dabcan aada u tiro badan taasoo keentay in ay dad badan ee xoolo dabcan hoolaqato ah ay markacan guryahooda iskaga soo baxaan kadibna kaamam ay marti ku noqdaan dhegeystayaal in ka badan ilaa sideetan boqolkiiba dadka ayaa guud ahaan mid dabcan engage dabcan waa mid badi inta badan dadka waxay haystaan meelaha biyaha iyo weliba qiimaha cuntada daruuriga ah waxaa markaas ka mid ah qiimo korarka oo aada weyn saadaashu hawada ayaa markaas mid ah mar aan la hubin karin iyadoo saadaashu cimilada ay tilmaamantahay cis ahaan ka hooseyso ilaa iyo xili roobaadka dhegeystayaal iyadoo oo markaas laga jawaabayo hay-adaha gargaarka biniaadinimada ee qaramada midoobay iyo weliba tan dabcan bahwadaagta ayaa kor u qaaday waxqaqabashada iyo weliba dib u habeynta howlaha si wax markaas loogu qabto saameynta abaarta iyadoo heerarka baahida ay si deg deg ah markaas u kordhayaan kana marayaan awoodda iyo weliba agabka kale ee markaas la heli karo waa tahay waddamada kale iminkaan gelaynaa dhegaystayaal soomaaliya waan ka baxaynaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo rabshadaha markaasi ka barakicay ugu yaraan ilaa iyo boqol iyo konton sideed kun oo qof oo bariga turushtuuro iyo weliba nyarangongo oo markaas u badan haween iyo carruur ah saddexdii bilood ee lasoo dhaafay sida markaasi laga soo xigtay sins match ayaa laleeyahay toddobaadkan oo keliya inta u dhexaysa sagaal iyo toban ilaa iyo koob iyo labaatan junno dabcan waxaa bisha ay soo dhaafnay ugu yaraan iyo saddex iyo toban qof oo rayid ah oo ay markaasi ku jiraan afar carruur ah ayaa markaas lagu dilay dagaalka rudshuru iyo sida ay sheegtay maamulka maxalliga ah ee waddankaasi dhowr tuulo oo markaas rudshuru ayaa laga saaray dadkii deegaanka dadka barakacyaasha ayaa hoy markaas ku ah kaniisado iskuulle iyo weliba goobo kale oo ay markaasi ka sameeyeen cooshosh iyadoo markaas dhowr kun oo markaasi kalena ay qaadeen qoysaskoodii martida loo ahaa inkastoo ay jiraan caqabada gelitaanka weliba maalgelinta waxqabashada biniaadinimada ee hay-adda qaramada midoobay weliba howlwadanedeeda waa n g o yada ayaa weli markaasi ka socda rushuri iyo sidoo kale yarangono nyarangongo cunto la-aan cuntada ayaa markaasi la qaybiyey waxaana adeegyada caafimaadka biyaha iyo weliba fayadhowrka laga eegay mid la heli karo tan iyo bishii maarso dabcan bini-aadinimadii ayaa ka shaqeynaynaa sidii ay u xoojin lahayn qaybinta gargaarka saasaa lagu yiri bayaan ama qoob qoraal markaasi kasoo baxay qaramada midoobay qaybta sofaw dhibaatadan ayaa waraalahaada faw ma ah waa hayada markaasi u n ocha dhibaatadan ayaa sii kordhaysa xaaladda bini-aadinimada ee aweliba jilicsanayd ay waqooyiga kivu iyo weliba gobolada kale ee bari sida ituri iyo weliba koonfurta kivu ilaa hadda codsiyada bini-aadinimada ee d r c waxaa markaasi la maalgeliyey boqolkiiba labaatan oo keliya afghanistan markaa fiiriso iyadana gurmadka dhulgariirka kadib dhulgariirkii dhimashada badnaa ee ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay baahida mudnaanta leh waxaa markaasi ka mid ah hooy deg deg ah iyo weliba agab aan markaas cuntada ahayn kaalmada cuntada caafimaadka iyo sidoo kale biyaha iyo weliba taageerada nafaqada hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ayaa u dirtay teendho bustayaal boco iyo sidoo kale maro jikada iyo ku agab kale oo markaas lagu talagalay afar kun oo qof hay-adda cunada adduunka w f b ayaa xaqiijisay in afar iyo toban kun oo qof ay markaas u kaydsan yihiin cuntooyin noocyada oo ku nool gobolka bakistan ee dhibaatada markaas ugu daran ay ka haysato sanduuqa qaramada midoobey caruurta ee qaramada midoobey sidoo kale u qaabilsan ayaa sidoo kale horeen soo dhigtay walxaha waxyaalaha markaas cuntada ahayn gobolada baktita iyo weliba cost waxayna taageereen in ay daadgurayn doonaan caafimaad laga bilaabo degmada urgun iyo degmada giyaan ee bakita sanduuqa dowladda ee markaasi qaramada midoobay ayaa xaqiijisay ama xaqiijisay in awoodda uu ka bixiyo xirmooyin sharaf iyo waa xirmooyinta sharafta iyo weliba taageerada xa- xarumaha caafimaadka ee meelaha ay dhibaatada ay aad ku saameysay intaa waxaa dheer toddobaad kooxda een kooxo- kooxood oo ka socda ururka caalamiga ee so- ee socdaalka ayaa ku sugan batika ee coast iyo sidoo kale si ee markaasi loo xaqiijiyey sida aan aan shalay oo ee qaramada midoobe ku sheegtay ururka caafimaadka adduunka waxa uu bi- uu- ay bixisay ilaa iyo toban tan oo sh- sahay caafimaad ah oo ku filan shan kun afar waa shan kun afar boqol oo q- ee qaliin ah iyo weliba daaweyn caafimaad oo ee, daaweyneysa soddon iyo lix kun oo qof oo muddo saddex bilood ah dhanka kale ocha ayaa ma sabcan isku isku dabariday eh, shalay eh, daabulidday eh, kooxaha qiimeynta ee gobolka ama gobolka coast iyo Paki- eh, pakistan iyadoo sidoo kale garzaan gobolka bakita isku dabaridka maxalliga ah ee maamul xumida ay socoto dhegeysti qatarada caf- faafitaanka ama faafitaanka daacuunka ayaa walaax markaas gaar ah eh, ku leh koonfurta bari ee afghanistan hadalkaas oo kiisaska eh, shuban eh, waa dabcan halka kiisaska shuban biyood ba-an ee durba ay ku dhufateen ama ay ku kaceen dhulgariirkii halkaasi ka dhacay ee diyaargarowga ayaa socdaa ilaa iyo een, fog- dabcan si loo ogaado fogaanshuhu inta uu dilaacay iyo weliba inta ay ku jiraan talaalka afka iyo weliba kan waxqabadyada ka hortegada nafaqada waa nafaqada dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobe ku sheegayso isku duwaha gaarka biniaadamada ee ee afghanistan ramiz alagavorov waa ramiz alagabarov ayaa markaas la filaya inuu hogaamiyo koox maalmaha soo socdo aagaasi tegi doona dhibat- eh, dhibcan dhibaatadana saameyn doonto ay u taageerayeen ama u taagan yihiin isku dubariidka dadaalada ay markaasi ka jawaab celinayaan mise ay dadka bixinayaan ayadoo qaab markaasi eh, rabshadaysan loo adeegsanayo waa tahay dhegeystayaal gowra waan barnaamijka soo gabagabeyn doonaa hadduu ee bahraale ka noqdo tobanka barqanimona waxaa maqli doontaan war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray mawlid maxamed shuuriye laakiin dhankaasi iyo kuwa dhanka markaasi ukrain iminkan si toos ugu aadayn qaramada midoobay iyo weliba saaxiibadeeda samafalka ayaa dabcan qayladhaan ee ka soo saaray ee saameynta ee dadka rayidka ah ay ku yeesheen colaadaha xooggan ee ka socda gobolka dambas waa dombas kuwaasoo sababay in ay dhimasho waa dabcan in dhimasho iyo weliba dhaawac tiro badan ee rayid ah afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay hay-adda aan wada markaasi wada shaqeyna aan wada shaqeyn lahayn iyo sidoo kale ilo deegaanka aan warbixinta ka qaadanay mase laga soo xigtay sida la sheegay isniintii ee dabcan ba- ma- maalmihii lasoo dhaafay waxaan markaasi ku guuleysanay inaan markaasi gaarsiinay gargaar muhiim ah ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo qoys oo ku nool Slo- waa sloveniak tobanki oo toban kilomitr u jirta jiida hore ee dagaalka dhulka ay markaasi maamushay dowladda markaasi ukrainian waa ukrainian maalin uun kadib ma- duqa magaalada ayaa dadka markaas ugu baaqay inay isaga guuraan eh, kadib markii ay saacado badan ee duqeyn halkaasi ka socotay saaxiibada qaramada midoobey ee halkaasi tegey maalin ka hor waxay xuseen in duruufaha nololeed ee qalabsan ee dadka ee ku sugan ma- magaalada ay soo wajahday biyo la-aan qiimo sare cuno cunto la-aan iyo sidoo kale saacadaha oo aan markaasi aan dhammaadka lahayn oo ay ku- markaasi ay ku dumayaan colaadaha ama weerarada markaasi kala duwan ay wadanka kusoo qaadayaan ee dhegeystayaal ruushka dhinaca markaas jiida dagaalka eh, waxaa markaas sheegaysa in biniaadamada ka waramayaan xoogaha eh, eh, magaalooyinka sida donsk iyo sidoo kale makiyef eh, k- ay ka dhaceen eh, duqeymo xoogan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kuwaas oo la sheegayo in ay ku dhinteen dad aada u tiro badan oo rayid ah sida ay ogyihiin ama sida aadka eh, u- aad markaas nabadgelyada xumada ay ay ka dhigi- ay ka digayso qaramada midoobey ee un ta caqabadaha ay noqoto inay xaqiijiyaan saameynta saxda ah meelaha aan mari dowladda maamusho ee gobolka donska biyuhu aada bay eh, u xa- u xa- u- u xaniban yihiin ama sidoo kale loo helaynin dhammaan meelaha ay dowladda maamusho ee gobolka in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo is- oo- oo markaas ah la isticmaala oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ayaan ah koronto lahayn toddobaadyad ama toddobaadyo aad u tiro badan iskudibaha arrimaha biniaadanimada ee ukraine onsati lubrani ayaa mar kale ugu baaqay in dhinacyada iska soo horjeeda inay markaas fududeeyeen badbaadada yuriba gargaarka biniaadanimada ee la gaarsiiyo dhammaan gobolka dalka waxay markaasi ku dabcan ku nunuuxsatay inay inkastoo ay ka qaybgalka waxaajoodka gelitaanka biniaadanimada laga horjeesoogsaday inay gaaraan meelaha muhiimka ah oo ay ku jiraan maripol qorason iyo iyo sidoo kale ugu dambeyn ee wadan markaas isagana aada u adag oo sonaskate markaasi waa soviet sonaskate la dhaho waa in si loo markaasi loo wadaa oo cid waliba ay ka dadaashaa sidii xaaladda ukraine waxa looga qaban lahaa loogana bedeli lahaa loogana hadli lahaa wadanka dhibaatada rabshadaha ku haya waana wadanka markaasi ruushka dhegeysta sida warbixinta ee halkan ay ku sheegeyso aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana adeeg dabcan accelerate barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa inuu markaas ku dhisto ama guulihii kenya uu ka gaaray dhinaca caafimaadka galmada iyo tiranka iyo sidoo kale xuquuqda kahortegitaanka helitaanka dhabta ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka taasoo taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo hoos u dhigista dhaqamada waxyeelada ah accelerate waxay diiradda markaas saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan markaasi ay adag tahay in la gaaro sida westbocod elgoa markwet homabay kajiado kuala nairobi samburu gaarisa mandera marsabit baringo kilifi narog kuwaas oo markaas wadaaga caqabadaha guud ee kor markaas aan kusoo xuslmasa kusoo sheegnay haweenka waa xubin aada markaas muhiim ugu ah bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar dhegeyste haddaba dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka saara mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka weliba iyo tacadiyada noocyada kala duwan ee loo geysanayo bulshada waa inay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta weliba kuwa aad kugu nugul ee bulshada waxaa muhiima dhegeysta inaad markaas taageertaan haweenka loo geystay tacdiyada jinsiyada oo aanan fuquqin sidoo kale takoorin gaar ahaana kuwa markaas badbaaday sida kufsiga ama ka badbaada kufsiga iyo weliba noocyada kale haddii aad markaas takoortaan hablaheenna inta lasoo dhoweyn lahaa xaggee markaas rabaan inay aadaan dabcan waalidiinta iyo weliba dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacdiyada gudbiyaan oo lagama dabcan laamaha kala duwan u xil saaran inay arrimahan la tacaalaan si loo si loo si markaasi qofka loogu soo daabulo ama sidoo kale sharciga loo tiigsado qofka laguna ganaaxo wuxuu markaasi mudan yahay gabdhahana ama hablahana sidoo kale u helaan waqtiyo xor u leeyihiin raggii dumarka da-da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaan ah in dabcan dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudninta fircooniga iyo waxa la midka oday dhaqameedka ama oday dhaqameed bulsho ayaa markaas laga doonaya in uu bulshada ka wacyigeliya arrimaha f g m ka iyo weliba waxyaabaha kala duwan ee dabcan la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim in ay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa kahortegitaanka cudurada lagu kala qaado galmada oo ay markaas ku jiraan h i v dabcan xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba bixinta adeegyada caafimaadka is-aasiga oo kuwa markaas dhammaan muhiim u ah dhegeysar hadday markaas dhibaatada timaadana waxaa laga maarmaan ahi in ay aadaan xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiir caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaadka ay u baahan yihiin dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka qeybare dhegeysanaysaan halkaas aan kusoo afeeraya barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada dhegeysa la kumaasanta la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qeybare iyo subakada barnaamijka daadina adigana waa kumaasan tahay waxaa noo balama maxaa noo ballan ah maalinta berito xaaladaha guud ee wadanka dhegeystayaal dhegeys shukran